بsم الlh الرحmn الرaحيم الxamdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلاam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمaعين أmا bعdu in shاء اllahu tacaalى waxaan maanta ka sheekay doonaa haddii aan ka gaarno haddaan ka gaari weynana usbuuca danbe aan wax uga darsan doonaa axkaamta ku saabsan xajka oo waqtigiisii macnaha uu joogo oo cibaadatul waqti laga cabiri karo cibaadada hadda taagan uu yahay cibaado aada u qiimo badan oo aada u muhiimsanna ah allah subxaanahu watacaalaa awalan maalmaha uu abuuray wuxuu ka doortay maalmo meelaha iyo goobaha uu abuurayna wuxuu ka doortay meelo iyo goobo ayuu ka doortay lagu guto cibaadaadkiisa kuwa ugu waaweyn iyo calaamaadka diinkiisa qaala allahu tabaaraka wa tacaala warabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar rabbigaa waxa uu abuuraa wuxuu doono waana doortaa khalqigii marka ayaa waxaa laga dooranayaa maalmihii ayaa maalmo laga dooranayaa waxaa loo dooranayaa in soonkii la guto maalan maalmihii ayaa la dooranayaa bilo laga dooranayaa in xajkii la guto maaha bil walba iyo maalin walba in layska gudan karo xajka ama soonka la gudan karo meelaha alla uu abuurayna meelo ayuu ka doortaa cibaadaadka qaar lagu guto sida kacbada oo kale wuxuu alle u doortay in lagu guto cibaadatu dawaaf oo aan meel kale oo adduunyada ku taal lagu guda karin marka maadaama alla sidoo kale dadka uu abuuray ilaahay subxaanahu watacaala rusul buu ka doortaa allaahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas allah subxaanahu watacaala malaa'igtana wuxuu ka doortaa rusul sida jibriil iyo mika-iil iyo sidoo kale maalmaha dadkana bani aadamkana wuxuu ka doortaa rusul sida nebiyullaahi moxamed sala allahu caleyh alihi wasalam iyo ululcasmi min arusul iyo rususha inteeda kaleba shaciiradan marka allah subxaanahu watacaala oo xajka ah waajibkeeda wuxuu ku cadeeyey fii suurati aali cimraan fii suurati aali cimraan wuxuu yihi alla subxaanahu watacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila allah subxaanahu watacaala dadka korkooda wuxuu ku leeyahay inay u qasdaan kacbada beytkaas ay u qasdaan man istataaca ilayhi sabiila waxaa u qasdaya oo waajib uu ku yahay qofkii awoodo markaasuu alla waxa uu yidhi waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin qofkii macnaha ku kufriyo alle oo amar diiddo sameeyo amarka alle diido alle waa ka deeqtoomaa oo hadda wax ay u tarayso allah subxaanahu watacaala qofkan macnaha xajka uu aadayo qofka unbay dan ugu jirtaa ee alle waxba ku kordhin mayso intaas kabacdi marka wujuubulxaji marka aan taas ka ogaano xukunkiisu saan hadda aayaddaanu ay sheegtay waa waajib arkaanulislaam buuna ka mid yahay waa waajib min arkaaniilislaami ka mid ah liqowlilaahi liqowli rasuulillaahi sala allahu caleyh alihi wasalam xadiidkii ibni cumar ee saxiixeynka ku jiray buniya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir shahaadati an laa ilaaha ila allah وأن محمدا رsuuل الlh وإqاam الصلاة وإيtاء الزكاة وxaج الbeyt وsوmi رamaضاn وفيi riwaayaة وsوmi رamaضاn وxaج الbeyt lakala hormariyo shantaas tiir oo aad garanaysaan ba islaamka lagu dhisay xajkiina marka waa qeyb ka mida weeyaan xajka sanadkii sagaalaad ayaa lagu waajib yeelay ayaa la waajib yeelay sida raajixa ah sanadkii lixaadna waa la yiri laakiin waxaa raajix ah sanadkii sagaalaad nebiga sala allahu caleyh waali wasalam hal xaj ayuu xajiyey iyadaas ayaa uguna horreysay uguna dambeysay waxaana ay la magac baxday xajatulwadaac markii uu xajinayana waxa uu dadka odhanayay khuduu canii manaasikakum lacallii laa alqaakum bacda hada alcaam xajka axkaamtiisa iga qaata waxaa laga yaabaa sanada dambe sanadkan ka bacdi in aanan wada kulmin wa ficlan rasuulka sala allahu caleyh waali wasalam markii uu ka laabtay xajkaasna waxa uu noolaa waxay ahayd taqriiban laba bilood un nacam ayuu noolaa kadibna waa dhintay rasuulka sala allahu caleyh waalihi wasalam xajka qofka wuxuu ku waajib marka sanadka sanadkii sagaalaad waxaa xajiyey abuubakar radia allahu canhu ayaa xajkii madax looga dhigay dadkii xajinayey ujeeddo ayuuna nebiga uga haray ujeeddada uga haray waxay ahayd abuubakar inuu dadka u digo oo laga dahiro oo laga dahiro laga nadiifiyo xajkii waxyaabihii ay ku haayeen kufaaru quraysh ee ahaa inay macnaha maxaa yeele weli way dawaafi jireen weli yacni lagama mancinin marka ayagoo qaawan bay dawaafi jireen haweenkii maalan mushrikiintii waa soo xajin jireen weli marka sanadkaas nebiga sala allahu caleyh waali wasalam waxa uu abuubakar amray dadka inay ay u sheegaan ay ka dhigaan ogeysiis oo ay yidhaahdaan oy dadka uga digaan marka abuubakar iyo iyo saxaabadii la socotay ay yidhaahdaan dadka alaa yaxuja bacda hada alcaami mushrikun walaa yatuufa bilbeyti curyaan kacbaduna qof qaawan inuunan dawaafin sanadkan kabacdina qof mushrik ah uusan soo xajinin marka xajkaas hore wuxuu ahaa gogol xaar xajka dambe nebigaa loo gogol xaarayay sala allahu caleyh waalihi wasalam marka sanadkii tobnaadna sidaa buu nebiga ku xajiyey iyadoo ay dad aad u fara badan la socdaan bacdi alculamaa ay gaarsiiyaan ilaa boqol kun inay ka badnaayeen dadka xajka qofka cumrigiisa hal mar buu waajib ku yahay cimri cumriga qofka oo dhan inta uu joogo hal mar baa xaj waajib uu ku yahay cumraduna hal mar bay waajib ku tahay xajka iyo cumradaba sida saxiixa ah waa waajib liqowlillaahi tabaaraka wa tacaala wa atimu alxaja waalcumrata lilah xajka iyo cumradaba dhammaystira alla u dhammaystira culummadu marka waxay ka qaateen cumradu inay waajib tahay iyo xadiidka kale marka macnaha xajku inuu hal mar yahayna waxaa laga qaatay xadiidkii nasaa-i uu wariyey iyo keyrkiis ee nebiga markuu yidhi sala allahu caleyh ali wasalam xajka inuu waajib yahay ou sheegay dadka uu ku waajib yahay aqrac ibnulxaabis waa kii yidhi awali kulli caamin yaa rasuul allah sanad walba miyaan xajinaynaa rasuulka waa kii ku yidhi maya waa kii dhowr jeer ka aamusay markii dambe ku yidhi maya xajku macnaha low qultuhaa la wajabat haddii aan dhehi lahaa haah waa idinku waajibi lahayd sanad walbo mana aydnan awoodi lahayn alxaju maratan famaa zaada fahuwa taawucun xajku waa hal mar wixii ka ziyaada ah halkaas marna waa sunnu yiri nabiga sala allahu aleyh ali wasalam xadiidka nasaa-i baa weriye asalkiisana saxiixu muslim buu ku jiraa haddaba marka xajka waqtiga la farad yeelay oo muslimiinta lagu farad yeelay iyo inuu waajib yahay xukmulxaji xajka xukunkiisa intaba waxaan uga hadalnay waan ka hadalnay nacam oo halkaas bay macnaa ku dhammaatay cibaadadan marka xajku cibaado qadiim ah bay ahayd sidoo kale oo ummadeenna keliya kuma gooni ahayn oo nebiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil markay xajka dhiseen ee kacbadu ay dhiseen ayaan ujeedaa markay kacbada dhiseen ayaa nebiyullaahi ibraahim waxaa la amray inuu dadka u dhawaaqo marka marka dadkii xajkii oo ugu baaqo marka ambiye badan baa sidoo kale nebiga sala allahu caleyh waali wasalam uu ka warramay inay xajiyeen waxaa ka mid a nebiga sala allahu caleyh waali wasalam xadiid muslim ku jira inuu yidhi kaannii anduru ilaa muusaa waaba anigoo muuse arkaayo ayuu yidhi haabidun min athaniyati thaniyada karinta asoo kasoo degayo lahu ju-aarun oo codkiisa uu aad u xoog badan yahay talbiyada aad ugu dhawaaqayo anuu ujeedoo kale waayo ayuu yidhi kaanii andur culummadu marka waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa marka yaqiinta iyo waxyiga uu ku qabo inuu kaanii anduru ka cabiray nebigi sala allahu caleyh waali wasalam nacam sidoo kale marka ambiyadii nabiyullahi ibraahim iyo waa kiiba la amray oo layidhi waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq nacam marka nabiyullahi ibraahimna marka uu dhaqan geliyey manaasigta xajkan la baray weliba jibriil baa baray marka marka aathaartaas taariikhiga ah weeyaan marka macnaha xajka ambiyadaa horena marka ay xajiyeen marka cibaadadaas qadiimkay ahayd oo ummaddan keliya uguma aysan horeynin qofka xaajiga marka ay xajka u socdo waxaa laga rabaa fa calayhi waxaa waajib ku ah an yukhlisa alcibaadata lirabbihi rabbigiis inuu cibaadada u gaar yeelo ou niyadiisa sameeyo oo niyo san ou xajka macnaha uu ku tago maxaa yeele camalka lama aqbalo haddii ikhlaas uunan ku jirin istustus iyo haddii uu ku jiro camalkii lama aqbalayo qaala allahu tabaaraka watacaala liyabluwakum ayukum axsanu camala alla wuxuu idin yeelay uu sidaa u sameeyey oo la idin abuurayba in la idin imtixaano midkiin kiinna camal wanaagsan markaabaa marka fudayl ibnu ciyaad oo raggii macnaha salafka ka mid ahbaa waxa uu yidhi ayaa la weydiiyey maa akhlasuhu wamaa aswabuhu maxaa laga wadaa macnaha camalka khaaliska ah ee sawaabka ah ayaddan maxaa macnaheed baa layidhi liyabluwakum ayukum axsanu camalan markaasu waxa uu yidhi an yakuuna khaalisan sawaaban camalku inuu alla dartiis loo sameeyo sawaabna uu yahay maxaa laga wadaa baa layidhi waxa uu yidhi camalka haddii aan dar alla loo sameynin maahan ma ahan lama aqbalayo khaalis ma aha haddii aan loo samey haddii aan sunnada la waafajininna sawaab ma ahan sidaa ayuu yidhi nacam waxaa laga rabaa marka qofka xaajiga sidoo kale inuu ka dheeraado laba shay niyadu markuu sameeyo kabacdi laba shay inuu iska ilaaliyo labadaa shay waxay tahay shirki inuu ku dhaco iyo inuu ku dhaco bidac inuu iska ilaaliyo waa badan yahay maxaa yeele shirkigu maxaa yeeley dadka in badan oo kamida marka horeba marka ay xajka u socdaan waxa ay ku dhisaan alxaju macnihiis waxay tahay yarxamuka allah alqasdu ilaa beytillahi alxaraam waay nacam dad badan baa marka waxay u haystaan xajka in laga wado qabriga nebiga in la aado oo loo safro saas bay u haystaan meeshaas marka waxaa uga imaanaysa caqiida xumaa uga imaanaysa marka ee nebigeenna sala allahu caleyh waali wasalam qubuurta in loo safro waa reebay laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid buu yidhi rar lama rarto oo gaadiid lama adkeeyo safar lama galo cibaado ahaan ilaa saddex masjid ma ahane masjid alxaraam wa masjid alaqsaa wa masjidii haadaa saa darteed marka qofku markuu baxayaba inuu niyadiisa geliyo wax oo u socdo inay tahay meeshaas looga yeeray ee kacbada ilaahay subxaanahu watacaala ah inuu aado ee acmaashaas uu soo guto hadhow haddii uu doono masaajidka nebiga inuu tago kadibna nebiga sala allahu caleyh waali wasalam qabrigiisa iyo ziyaaradiisa qabrigiisa uu sidaa ku taga markaa ee uu ku salaamo rasuulka sala allahu caleyhi waalihi wasalam marka loo diidi maayo qabriga inuu salaamo laakiin waxaa laga hadlaya waxay tahay qabriga waxaa ka weyn xajka ayaa ka weyn kacbada la tagaa ka weyn qofka marka marka ugu horeysaba arrintan inuu macnaha ku dadaalo ee shirkiga uu iska ilaaliyo taabay dadka u badan yihiin waxaa kaley u badan yihiin marka ay tagaan xajka dad badan baad arkaysaa derbiyo iska taataabanayo iska barakaysanayo qubuur waxaad arkaysaa dad iska kor fadhiyo oo qiblada intay ka jeestaan qubuurta u jeesanayo oo gacmaha kor u taaganayo ayaad arkaysaa marka intaas maxaa yeelay kacbada ka soke meel xoogaa yar u jirto waxaa ku taal qubuurta mako marka waxay yidhaahdaan khadiija radiallahu canha ayaa meesha ku aasan marka waxaad ku arkaysaa dad fara badan oo acaajim u badan weliba iyo shiica ayaa meeshaas dul taagan markaasay dhanka qubuuraday u jeedaan dhabarkoodana kacbada kacbada ayay xijinayaan nacam oo qubuurihii bay u jeesanayaan arrintaa marka in layska ilaaliyo wixii sameynaya aada aragtana haddii aada af taqaano ood wax u sheegi kartidna inaad wax u sheegto adoon la doodin nacam taana marka in aada laysaga ilaaliyo waxaa kale dad badan ay ku fidnaysan yihiin meel waxaa jirta ay ku taalla marka ay yidhaahdaan nebigaa ku dhashay sala allahu caleyh waali wasalam oo iyadana masjidulxaraamka ku dhow meeshaasna waxaad arkaysaa dad badan oo saf ugu jiro derbiga taataabanayo iyadana wax soo arooray ma ahan waana arrin shirki keeni karo marka in la iska ilaaliyo waxa aad ku gaabsataa cibaadaadka hadda aan sheegi doono oo keliya nacam iyo bidac fara badan dad badan oo waxaad arkaysaa waxyaabo sunno ah ka tegaayo oo bidcooyin badan fara badan samaynayo ee nebiga uusan u dirin arrintaa inaad ku dhacdana aada isaga ilaali nacam maxaa yeele kacbada markii hore la dhisaayeyba nebiyullaahi ibraahim maxaa lagu yidhi an tahiraa beytiya liaa'if anlaa tushrik bi shay-an wa tahir beytiya liaa'ifiina waalcaakifiina warukaci sujuud kacbada waxaa loogu talagalay shirkiga ka nadi adiga shirki ha samaynin baa layidhi nabiyullaahi ibraahim waxa aad u nadiifisaa kacbadana dadka ictikaafayo dadka dukanayo dadka taagan ee cibaadaadka u taagan u nadiifi oo shirkigii in laga nadiifiyo waa wax loogu talagalay in lagu sameeyo shirkigii ma ahan marka waana towxiidkii ka haray nabiyullaahi ibraahim ee allah subxaanahu watacaala uu yidhi waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'un mima tacbuduun ila aladii fataranii fainahu sayahdiin wajacalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibih lacalahum yarjicuun kelmad asaga ciribtiisa ka hartay ayay noqotay oo nebigeeni sala allahu caleyh waali wasalam oo aad ogtihiin markuu kacbada furtay waa kii asnaamta oo dhan ka dudumiyey meeshaas oo shirkiga noocyadiisa kala duwan ka nadiifiyey marka diintii nebiyullaahi ibraahim ayuu si fiican nebiga usii dhammaystiray oo ugu sii gogol xaaray asxaabtiisiina ee ka dambeysay isagana way kusii dadaaleen nacam marka mar walba in shirkiga qofka xaajiga oo iska ilaaliyo waa arrin macnaha lagama maarmaan ah nacam nacam sidoo kale waxaa laga rabaa qofka xaajiga intuusan xajka aadin axkaamulxaji inuu barto arrintaana waa arrin waajib ah sababtoo ah marba haddii uu xajka aadayo farducayn uu ku yahay cilmigiisiina waa farducayn maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun nacam marka waa inuu bartaa qasab bay ku tahay waxayna soo gelaysaa xadiidkii nebiga uu yidhi sala allahu caleyh waali wasalam talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmigaani marka waa farad weeyaan qofka khaasatan xajka u socdo waxaana u fiican weliba inuu kitaab gacanta uu ku haysto axkaamulxaji ka sheekaynayo ee kutubta laga alifay ku saabsan marka culummada kutubo badan bay ka alifeen baabkan iyadoo muhiimadiisa ay og waxaa ka mid a kutubaha laga alifay alimaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaab buu leeyahy layihaha kitaabu ulidaax ayaa layihaha fii manaasik alxaji waalcumra intaas buu la egyahay kitaabkaas nacam wuxuu ka alifay axkaamta xajka iyo cumrada iyo waxa ku tacalluqo shaykhu lislaam ibnu teymiya raximah llahu tacaala kitaab yar buu leeyahay mansakulxaji waalcumra la yiraahdo oo isagana aada u qiimo badan sidoo kale a'imadii horena qaar baa macnaha kutubo ka alifay baabkan isagaa nacam oo mansaku lmaruudi iyo abubakr almaruudi imaam axmed ardaygiisa ah wuxuu leeyahay mansak ou jamciye aqwaasha imaam axmed ee ku saabsan baabkan macnaha waana fara badan yihin kutubta intaan way ka badan yihiin rasaa'il aada u koobanna waa la sameeyey oo culummadii dambe si ay dadki ugu sahlaan oo culummadii hore cilmigooda ay ugusoo ugu soo dhoweeyaan rasaa'il yaryar bay ka alifeen rasaa-isha laga alifay kuwa ugu wanaagsanna waxaa ka mid a risaaladan baa ka mid a manaasikulxaji waalcumra ayaa la yidhaahdaa fi lkitaabi waassunna wa aathaari asalaf sheekha marka raximahu llahu tacaala sheekh alalbani ayaa alifay risaaladani waxa ay u qoran tahay qaabka min bidaaya ilaa nihaaya tartiibtii uu isugu xijiyey kow labo saddex afar acmaasha say isugu xigaan ayuu kala bilaabay marka waana luqad aada u sahlanna waa ku qoray sida sifatu salaadkao kale u qoray marka qofka inuu kanoo kale iska qaato aad bay macnaha ugu fiican tahay manaasikulxaji waalcumra isaga laftirkiisa kitaab kale ayuu kasoo gaabiyey midkan oo layidhaha xajatu nabiyi sala allahu caleyh waali wasalam kamaa rawaaha jaabir oo sheekha xadiidka jaabir riwaayaadkiisa uu jamciyey kitaabka marka waa weyn yahay xoogaa kan buu kasii ikhtisaariyey marka qofka kan baa uu aada ugu fiican aimada weliba aaday waxay u dardaarmaan qofka inuu kitaab wato gaar ahaan waa sii dardaarmaan maxaa yeele mas-alaa la kulmi karto qofkaani marka inuu xifdigiisa ku kalsoonaado ma fiicnee inuu kitaab wato hadhow day mas'ale lasoo gudboonaato uu ka baarto inuu wato waa lagama maarmaan imaamu nawowi raximahu llahu tacaala kitaabkiisan kitaabuulidaax safxada konton iyo lix waxa uu yidhi idaa araada alxaja qofka haddii uu xaj rabo waxaa waajib ku an yatacalama keyfiyatahu keyfiyatu lxaj inuu barto wa hada fardu caynin id laa tasixu alcibaadatu miman laa yacrifuhaa fardu cayn weeyaan buu yidhi sababtoo ah cibaadadu ka ansixi mayso qof aan aqoonin wayustaxabu an yastasxiba macahu kitaaban waadixan fi lmanaasiki kitaab inuu la socdo waadix ah manaasigta cad ay ku caddahay inuu qaatana way u fiican tahay jaamican limaqaasidiha maqaasidu almanaasik kulminayo wa an yudiima mudaalacatahu inuu badiyo kitaabkaas had iyo goor inuu bilaabo dhameeyo bilaabo dhameeyo inuu iska aqriyo asaga nacam uu daa'imo wayukarirahaa uu ku celceliyo fii jamiici dariiqihi intuu jidka kusii jiro dhan litasiira muxaqaqatan cindahu si ay u noqoto mid muxaqaq agtiisa ka ah oo yacni uu hubo masaa-isha waman aqalla bi haada ninkaan kitaab qaadanin oo aan wax mudaalacaysaninna khifnaa calayhi oo u cabsanaynaa buu yidhi khifnaa calayhi an yarjica bigayri xajin xaj la-aan inuu soo laabto ayaan ka baqaynaa buu yidhi sheekh raximah llahu tacaala liikhlaalihi bishardin min shuruudihi ow ruknin min arkaanihi waxaa laga yaaba inuu rukni dhimo shardi inuu dhimo ayaa laga yaabaa ow naxwi daalika wa rubamaa qallada kathiirun min annaasi bacda cawaami maka dadku wuxuu yidhi in badanoo ka mid a waxay taqliidsadaan ay isaga daydaan reer maka cawaamtooda nacam dadka aan cilmiga lahayn oo maka degan nacam watawahama wuxuuna u malaynayaa annahum yacrifuuna almanaasika dadka kale inay ka aqoo og yihiin manaasigta faqtara bihi markaasu ku kadsoomay wadaalika khada-un faaxishun waa arkaysaa dad fara badan oo ummadda waxay samaynaysa iska samaynayaan nacam cilmi umalaha waa la sameeyaa waa iska samaynayaa nacam arrintan in layska ilaaliyo aad bay macnaha laga maarmaan u tahay maxaa yeele dadka maka jooga cawaamta ah waxaaba laga yaabaa qaaran aan masjidulxaraamka waa iska suuragal meelu ka jiraba kuwa aan aqoonin nacam oo aan diin fiicanba aanan aqoonin waxaa laga yaabaa kuwa iska cawaam ah oon xaj axkaamtiisa aqoonino kamaa marka aabbayaashiisa awoyaashiisa uga soo gaaray keliya uun wax u arko marka sidoo kale dadka sacuudiga joogo maaha macnahoodu inay dadka kaga aqoon badan yihiin xajka nacam ninkii caalim ah ee meesha joogo dhowr jeer xajiye waa kaga aqoon badan yahay dadka wuxuu uga aqoon badan yahayna waa cilmigii iyo camalfalkii u isku daray waay laakiinse bimujarad qofkan meeshaas joogo keliya maaha macnaha ee aqoontu intaha kalaamu shaykhi imaamu nawowi kalaamkiisa intaas ku dhammaaday marka waad ujeedaa marka qofka haddii uunan kitaab daa'imin waa loo cabsanaya xajkiisa dad badanna waa arkaysaa oo meeshii xaj u soo aaday qarash soo bixiyey haddana biashali shay-in inuu xajkooda u buraayo ood u jeedid nacam qaar haddii laga waaniyo loo sheegay diidayo weliba ayaad arkaysa iska fududaysanayo afar afar waxaa qofka xaajiga intuusan xajka aadin ka hor waajib ku ah ama aada loogu adkeeyaaba wakhtiyadan xaadirka weliba maadaama hadyigii uusan sii qaadaynin qof hadda xoolaha diyaaradda la koro ma jiro nacam saa darteed waxaa waajib ku ah xajka uu xiranayo inuu noqdo xaju tamatuc inuu noqdo ee uu markuu gaaro miiqaadka labeyk allaahumma bicumratin uu dhaho nacam ee uunan xaj iyo cumro isku darin sababto waxay tahay xoolo ma wado nebigana sala allahu calayh waalihi wasalama dadkii aan xoolaha wadin ee xajkana soo xirtay waa ka waa ka buriyey oo waxa uu yidhi xajkiina cumro u bedela waa kii ku amray saa darteed marka arrintaana yaa la fududaysanin dad badan oo weliba waxaa u badan dadka ka soo xajiya waddankeenna waxay u badan yihiin dad ifraad isaga socdo qaab ifraad ayay u xajinayaan maca daalika xoolana ma wado nacam haddii la yidhaha war iska cumrayso fasakh ifraadkaagii hore hadda cumrayso xalaalow kadibna wuxuu isku bedelayaa xajkaagii tamatuc buu isku bedelaya siday saxaabadiiba sameeyeen bukhaariyo muslim iyo keyrkeedna ku sugane ma ogolaana waa diidaya nacam marka iyadana waa caynu taqliid waay nacam madhabka shaaficiga wuxuu qabaa ifraadka inuu fadli badan yahay taasina leysa calaa itlaaqihaa nacam marka saa darteed adiga maadaama aadan hadyi wadin sida inaad u dhaqanto waa laga maarmaan nacam umuur marka muhiima ayaa jirta sidoo kale qofkii xaj rabo waxaa kaloo loo sumeeyaa qofka intuunan xajka aadin inuu dunuubtiisii iyo macaasidii oo dhan uu ka toobad keeno maxaayl safarka inuu isaga dhimo doono lama oga iyadoo towbadu ay mar walba waajib tahay haddana markaas khusuusan inuu towbad keeno wayakhruja min madaalimi alkhalqi khalqiga wix dulmigii uu ku sameeyeyna uu ka baxo ee uu dadka cafis ka dalbado duyuun iyo haddii lagu leeyahayna iyo waxyaaba ammaanooyin ahna inuu ka xalaal guto oo ammaanadii iska geeyo ama uu meel ku ogaado oo dad iyo wax u dhiibo sidoo kale marka macnaha tan kale deynta ku saabsanna hadday deyntu hadda lagaa rabana waa inaad fasax qofkii kugu lahaa ka qaadatid hadduu ku yidhaha maya isii ma bixi kartid waa joogeysaa nacam waa hadday deyntu waktigeedii la joogo waay nacam haddii uu ku fasaxana waa inaad ka dardaaranto dardaaran aa qorto ay ilaa qofka wax ku dhacaya ma oga ma ogtahay midda kale waxay tahay hadday deyntu waktigeedu dhiman yahay sanad kadib ama lix bilood kabacdi ay tahay waa sunno waana fiican tahay qofka in laga dalbo cafis laga dalbado ee la yidhaha meeshaas baan aadayaa haddii aan dhinto qofkaas la xiriir nacam oo qofkii inuu ka dardaarmo deyntii iyo waxyaabihii lagu lahaa nacam dardaarankiisiina inuu qoro waa iyadana waa sunno inuu dardaarmo dardaarankiisa ou qoro waa laga rabaa nacam khaasatan haddii maal iyo wax lamida dad oo u haayo waajib buu noqona dardaaranka inuu qoro nacam ahalkiisana uu uga tago nafaqo ku filan ilaa inta uu kasoo laabanayo haddii marka nafaqadaas iyadu waa waajib kafaa bilmari ithman qof waxaa dembi ugu filan an yudayica man yacuul inuu dayaco qofka u yacni uu nafaqaynayo nacam adiladeeduna marka waa fara badan tahay adilada wasiyada in la dedejiyo in macnaha qofka uu nafaqa uga tago waalidki yani waxaan ujeedaa caruurtiisa iyo xaaskiisa haddii waalidkiis ay nool yihiin waxba aysan haysanin ee uu asaga biilana biilkoodii nafaqadooda inuu meel saaro iyadana nacam maxaa yeele waajib nafaqada waalidku haddii waxba uusan haysanin waajib bay ku tahay caruurta uu waalidka dhalay qofkii wax haysta waajib bay ku tahay asagiina inuu nafaqo qaato dabcan oo dihaaban wa iyaaban ugu filan inuu qaato maaha inuu markuu meesha taga dadka tuugsado nacam oo uu yiraa marka macnaha anwaa waxbaan ilaahay baan tala saaranaya isku yarayna zaadka inuusan yaraysanin ee uu zaadka badsado nacam xataa haddii uu ku filnaado wax yar ay ku filnaadaan inuu dariiqa intuu sii maraayo iyo qofkii ay nafaqo ka go-do iyo inuu wax sii siiyo u ixsaan falo culummadu waxay yidhaahdaan taasi waxay sii keenaysaa in acmaalulbiri mar kastuu kusii dadaalo khayrkiis waa sii fara badanaya nacam oo marka ilaahayna subxaanahu watacaala waa ka yidhi watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwaa wattaquuni ya ulilalbaab waxa uu yidhi zaad qaata zaad waxaa ugu khayr badan midka loogaga gaashaanto su-aal iyo baryo kan loogaga gaashaanta ugu fiican nacam marka qofku wuxuu sameynayaa xoolaha uu qaadanayo qofkay wax ka go-aan qofkii miskiina uu meesha ku arko xoogaa yar marka macnaha ha iska siiya hadday wax ka soo haraya hadday wax ka soo haraan haddii kalena su-aashay hauga dhowrto sidoo kale qofka waxaa laga maarmaan ah inuu ka dheeraado khusuumaadka iyo doodaha fara badan markuu wax gadanayo khaasatan iyo markuu wax gadanayo khaasatan dadku xagga markay tagaan dabcan wax cajabiyo iska arkaya inuu waxgatow rabaa qiimihii baa maalan qaali ku ah dood baa meeshaas ka imaan karto mararka qaar marka doodaasna inuu iska ilaaliyo yacnii lagama wado qiimo qofka markuu kuu sheego hore ka gada macnuu saas ma aha waad weydiin kartaa qofkii inuu macnaha qiimahaas ma ogoshaa inaan kaaga gato shaygan laakiin waxaa la diidaa waxay tahay muran iyo hadhow inay wixii isku bedelaan acmaasha inta lagu jirana waa inuu muranka iska ilaaliyo dadkii macnaa dadku ay sriixriixayaan waxbaa kala gaarayo inuu aada isaga ilaaliyo inuu dadka la murmo waa inuu hortiis uun isaga socdo cafwiga uu ku dadaalo liqowli illaahi tabaaraka watacaala alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji jidaal xajka ma ahaanin qofka inuu khusuumaad iyo dooda ou badiyo lama rabo nacam waxaa sidoo kale qofka u fiican musaaxabatu ahlilcilmi dadka ahlucilmiga inuu la saaxiibo ee uu ka faa'iideysanayo ee uu cilmigoodana ka faa'iideysanayo ama dadka ahlu khayrka oo cibaadadooda ka faa'iideysanayo ee mar walba ku dhiirigelinayo inay cibaadaystaan taa inuu ku dadaalaa la rabaa nacam hay maxaa yeele musaaxabatu ahlilkhayr fadaa'il baa kusoo aroortay kuma sii jirta haddana meeshaan baabkan marka la joogo xadiid abi muusa mathalu ljaliisi asaalixi waljaliisi asuu ka xaamili ilmiski wanaafiq ilkiir marka safarkiisa inuu dad cilmi la socdo dad cibaado u saaxiiba uu la socdo oo markii khaflo yar ay ka dhacdaba nakeen oo cibaadaadkii ku baraarujinayo wax hadday ka dhacaan odhanayo sidaan waa xaaraam camalkan ma fiicna kan waa qalad dadkii irshaad siinaya inuu la saaxiibo adkaaru safar inuusan hilmaamin oo uu ku dadaalo gurigiisaba markuu ka baxayo adkaartii safarka iyo wixii lamidka uu ku dadaalo haddii loo baahdo asaga marka in uu dadka wax u faa'iideeyo laba maado inuu dadka kala hadlo meeshaas marka la joogo maadada koowaad waxay tahay dadka tawxiidkooda inuu aada uga hadlo maadada labaadna acmaashan xajka nacam inuu dadka uga sheekeeyo tawxiidkii waa diintii dhan baa ku dhisan wuxuu joogaa meeshii ambiyada meeshii nebiga sala allahu caleyh waali wasalam mahbadul waxyi buu joogaa meeshii uu waxyigu kusoo degey ee tawxiidka uu kusoo degey ee nebigu uu tawxiidka ka nooleeyey sala allahu caleyh waali wasalam hadduu arka marka dad ummatu maxamed oo tawxiidka ka qaldan yahay ee asaguna uu afgaranayo inuu ku dadaalo haddii la caayo lala murmo haiska baxo nacam haiska dhaafo dooda hadday tahay dood cilmi lagu kala faa'iideysanayo dhib male nacam oo wajaadilhum bilatii hiya axsan cumuuman waa la ogolaaday middaa iyadaa nacam haddii qofki uu tawxiid sheego qof uu su-aal weydiiyo laakiin saan baa jirto ama xadiidkan baa jira maalan uu yiraa inuu ka dhaadhiciyo hadduu xadiidku mawduuc yahay xadiidkan waa mawduuc saas iyo saas buu mawduuc ku yahay aayadan baa jirta xadiidkan baa jiro qaabkaas inuu ugu sheego hadday dood gaartana ou ka insixaabo markaas uu ka baxo waa lagama maarmaan weliba waa dadku waa isla wada toosan yihin kulligood meeshaas marka la joogo nacam saa darteed marka inuu aada isaga ilaaliyo inuu dadkii uu macnaha marka tawxiidku inuu ahmiyad leeyahay meeshaas marka la joogana de waxaa u daliila shicaarka meesha marka la joogo waxyaabuhu dadka ay oranayaan ee adkaarta aada loo badiyo waa atalbiya talbiyaduna tawxiid bay ka kooban tahay keliya marka talbiyada dadka u fasir bis nacam ay qur-aanka iyo sunnadii ku fasir marka nacam ay maadada labaad xajkii iyagana dadkii way u baahan yihiin sababtoo ah haddaan looga hadlin ee wax kale looga hadlo ummaddiida xajkooda hadduu ka fasaado intaasoo safar ay usoo galeen waa dhibaato nacam marka meesha waxaad ku arkaysaa dad badan oo siyaasaad iyo waxyaabo kale uga sheekaynayo oo aan aayaad iyo axaadiid dadkii aan u sheegaynin marka iska ilaali waxaad ummaddii tawxiidkii caqiidadii caqiidada saxiixa ah xajkii axkaamulxaji waalcumra in looga sheekeeyo iyo cumuuman in ummaddii marka macnaha midnimadeeda laga shaqeeyo oo marka macnaha loogaga shaqeeyo bilkitaabi wasunna in ummadda lagu mideeyo loo sheega macnaha taa maxaa yeeley iyada laftirkeeda waxay ka mid tahay tawxiidka in lagu midoobo ayay ka mid tahay nacam intaas marka waa xaajiga iyo nasaa'ixdiisa qabla an macnaa xajka intuunan aadin iyo markuu aaday iyo ka bacdi waxyaabahaas kadib qofkii wuxuu gelayaa xaalatu ixraam nacam xajkii iyo cumrada mawaaqiid bay leeyihiin meelo laga xarmaday meelo laga xarmaday leeyihiin xajku waxa uu leeyahay miiqaat zamaani ah iyo mid makaani ah miiqaadkiisa zamaaniga waa shawaal dulqicda iyo dulxija tobanka ugu horeeya waa la garanayaa taas khilaafna kama taagna haddii qofka bilo kale ou xaj xirto inaan laga aqbal inuunan ka ansaxaynin laakiin waxaa jirta miiqaad makaani ah meelo laga xarmado ayaa jirta oo loogu talagalay mawaaqiidaas makaaniga ah marka inuu qofka ogaado waa lagama maarmaan nacam oo mawaaqiitu almakaaniya waxaa weeyaan ninka makiga ah maka ayaa miiqaad u ah laftirkeeda unbuu ka baxayaa xajka mawaaqiida makaaniya dulxulayfa kow reer madiine ninkii madiine ka soo baxayo dulxulayfa ayuu ka xarmanayaa labo qolada ka imaanayso shaam iyo masar oo dariiqu tabuug ka imaanayso juxfa meel layidhaa ayay ka xarmanayaan qolada ciraaq qolada waxaan ujeeda najdi ka imaanayso najdi waa riyaad iyo qasiim iyo dhulkaas qolada ka imaanaysa waxay ka xarmanayaan qarnulmanaasili qolada yeman iyo wixii la xiriira ka imaanaysana yolamlam ayay ka xarmanayaan ciraaq iyo mashriq ciraaq iyo barigaas oo dhanba waxay ka imaanayana barigaas marka laleeya ruushka ayaa ku jira jumhuuriyadaha ruushka muslimiinta kuwaas dhan baa ku jiro waxay ka xarmanayaan ciraaq soo kormaraya iyaga waxay ka xarmanayaan meesha la yidhaha daatu cirqin daatu cirqa ayay ka xarmanayaan ama waxay ka xarmanayaan alcaqiiq meesha la yidhaha nacam marka caqiiq waa sunno waay caqiiq baa shisheeye maka caqiiq iyo daatu cirqin caqiiq baa maka waxaa u dhow daatu cirq saa darteed marka caqiiq inay ka xarmadaan waa mustaxab ixtiyaadna waay haddaysan ka soo xarmanin daatu cirqi inay ka xarmadaan waay hadday soo dhaafaan caqiiq daatu cirqin inaynan dhaafin waay daatu cirqi ugu yaraan marka waa miiqaadka waajibka ah dadka meeshaa ka imaanaya nacam mawaaqiidaani marka waa bimansilati alxuduud bay culammadu yidhaahdaan waa soohdimo shaarica ou dhigay waay maaha in layska soo gudbo ma aha nacam haddii qofka sidaa yeelo waman yatacadda xuduud allaahi faqad dalama nafsahu buu soo gelayaa nacam sababta shaaricu muxuu meeshaan meeshaan mucayanka muxuu u xadeeyeyna haddaysan xikmad ku jirin haddii layska dhaafi karo haddana lasoo laaban karo nacam marka dadku in badan oo kamida arrintan kuma baraarugaan iyadana saa daraaddeed marka qofku diyaaradda marka uu raaco hadda dayaaradaha laysugu kor sheegaaba miiqaadkii baa soo dhow ayaa layidhaha qofka laba unbaa marka qofka mid u bannaan haddii diyaaradda dhexdeeda dharka uu ku xiran karo inuu musqusha galo diyaarad dharkiisii uu xirta marka ishabeeyo nacam si hadhow markii miiqaadkii lasoo gaaraba ou talbiyada ugu dhawaaqo markaas labeyk allaahuma bicumratin xaalatu ixraam buuna markaas gelayaa nacam haddii uu qofka ka baqaayo inuu meeshaas ay suurgal ugu noqon weysana waxaa u bannaan eeraboodkaba inuu dharkiis ka xirto banaana dharkii inuu eraboodka ka xirto diyaaraddii u galo macnaheedu maaha waa muxrim markaas dharkii unbuu sii labistay bes muxrim waxaad noqonaysaa markaad talbiyada ku dhawaaqdaa noqonaysaa nacam labeyk allahuma bicumratin markaad tiraahdeed oo miiqaadkii la gaaro dharkii baad sii labisanaysaa markii lagu yiraa miiqaadkii baa la gaaray waa xiranaya marka khalaas uma baahnid inaad masquul aadid dharkiiba bedelatid haddana labadaa aday kuu furan tahay laakiinse qofki inuu dharkiisa isagoo iska wato surwaalkiisa iyo shaatigiisa ama qamiiskiisa isoo iska wato inuu miiqaadkii dhaafo jiddo ou tago ma banaano arrintaas nacam qofkii sameeyana culummadu waxay yidhaahdeen atima waa dembaabayaa kow towbuu marka u baahan yahay labo haddii camal ou bilaabo ou saas ku bilaabo camal camalul cumra hadduu bilaabo gudagalo isagoon miiqaadkii u laabanin caleyhi damun inuu macnaha neef aryaa laga rabaa haddii uunan camal bilaabinna ee uu miiqaadkii u laabto kabacdi damkii waa ka dhacayaa laakiin tooba u baahan yahay nacam arrintan marka iyadan aad ha laysaga ilaaliyo dadku meeshan ka baxaayo kulle diyaaraduhu way sheegaan marka markii la sheego waa soo dhowdahay la yiraahdo dadkii inay isdiyaariyaan waa fiica waa lagama maarmaan nacam dadku in badan oo kamida waaba iska xarmadaanba diyaaradahay ku kor xarmadaan ilaa dadka soomaaliya kasoo xarmada ma ahane fiimaa ra-aytu aniga intii aniga aan arkay waay nacam diyaarad ba waxaa lagu saaranya boqol iyo dhowr qof waxaa laga yaabaa afar camal inay xarman tahay nacam inta kale dharkooda iyagoo watay ka degayaan jiddo ka degayaan hadhowna imaa maka wa imaa madiina la geenaya nacam qofkiibaa maka wuxuu tegayaa marka isagoo surwaalkiisa iska wata nacam bidaaqada iyo kaarka marka loo sameeyo ayuu jiddadan usoo laabanayaa nacam markaasuu miiqaad raadinaya nacam ay waa arrin aada u khatarsan w oo dadka kale aan uga duwannahay nacam ummadihii kale dayaaradaha waxaad arkaysaa madaarka laga soo dego oo xujaayadu ay kasoo degaan waxaad arkay diyaarad walba ummadda iyadoo dharkooda cadcad wadato talbiyadoodii macnaha ku dhawaaqaya nacam ay marka ummadiina ma loo sheegi kara saasay tahay haddana xataa meel ay ugu qoran tahay male arintaasu arrintaani maaha arrin madhab qaba ma aha ogaada nacam arrin madhab qabo xataa loogu cudur daari kara ma aha taani marka kuleytaba laba dhinacba waa ka imaanaya dadka oo aan ihtimaam siineynin inay waxbartaan midda labaadna waxa ay tahay culimadii dhulkii joogtay oon ayay laftirkooda ihtimaam siineynin maxaa yeele waxaad arkaysaa inaanba laga hadlayninba xajkii oo soo dhow baan dadka axkaamtii la baraynin nacam waxay ahayd in masaajid walba ummadda axkaamta laga baro xajka oo lera saan u xajiye oo saan u xajiye marka marka qofkii kuleytaba ay u suuro gasho fil mustaqbal inuu dadkaas u faa-iiday ajar aada u badan buu helaa hadduu dadkaas uga faa-iidayey arrintaas daahiyada kale waxay tahay dharkii xataa ma soo qaadanaya nacam jiddan ka gadanayaa buu kuleeya dharkii nacam muxuu u socdaa qofkaani marka nacam waa arrin aada u khatarsan mawaaqiidu marka waa kuwaasaa qofkii marka aan miiqaad loo cayimin oo aan buldaantan ka tirsanayn isaga waxaa miiqaad u ah beledkuu soo kormaraayo haddaad yeman soo kormaraysa miiqaadki yeman aad isticmaale shaam iyo dhankaas adaad ka imaanaysa kii reer shaam wahaakadaa nacam waxaa waajiba qofkii xaj iyo cumro rabana miiqaad ma dhaafi karo makana ma geli karo isoon muxrim ahayn qof xaj iyo cumro niyeysan waay nacam ixraamku marka annagu waxaan ku wadaynaa hadda tamatucan ku wadaynaa labeyk allaahuma markii miiqaadkii iyo ixraamkii meeshii laga xarmanaya miiqaadkii lasoo gaaro labeyk allaahuma bicumratin ayuu oranayaa markaas kabacdina talbiyuu bilaabayaa labeyka allaahuma labeyka labeyka laa shariika laka labeyka ina alxamda walnicmata laka walmulka laa shariika laka talbiyadiibuu markaas bilaabayaa ilaa u maka ka galo nacam taas marka waa midaas aadaab buu marka ixraamku leeyahay waxyaaba la sunneeyaa jiro kow alikhtisaal qubays haddii qubays uu kuu suuro galo waa fiican tahay inaad qubaysato say arrintan marka ku suurageli waxay ku suurageli kartaa dadka transitka maraayo waa laga yaabaa inay u suuro gasho oo marka uu transitka hadday saacado badan tahay hoolka meelaha qaar wadamada muslimiinta musqulo lagu qubaystay leeyihiin hadduu marka yeeli karo taas inuu qubaysto marka qabla an yuxrim wadankaas uu transitka ku marayo inuu ka qubaysto way fiican tahay hadduusan heli karin markaas awalba mustaxab bay ahayd haddii la waayo dhib male nacam xataa haweentu haddii ay xaa-ido tahay xataa hadday nifaas qabto haweentu waa qubaysanaysaa iyada qubayskan waa u sunno nacam midda labaad waxa ay tahay haddii miiqaadkaaga uu kusoo tooso waqti salaadeed falilahi alxamdu salaadaas baad dukanaysaa kadib baa xiranay marka oo hadday salaad kusoo toosto ixraamku salaad gaara ma laha oo salaatul ixraam la yidhaha ma jirta nacam ee nebiga sala allahu calayh waali wasalam waxaa isku toos soo toosay waqtiguu xirmanayey iyo duhurka waqtigiisa markaasuu intuu ku dhawaaqayo xarmaday markuu duhurka dukaday kadib ayuu xarmaday nacam sifat alixraam qaabka loo xarmanayo labeyk allaahuma bicumratin annagu waxaan ku wadaynaa mutamatica ayaan ku wadaynaa wuxuu odhanayaa markaas ka bacdi markuu yidhaha labeyk allaahuma bicumratin waa inuu haddana ku daro waxa u fiican inuu ku daro allaahuma maxillii xaydu xabastanii ilaahu macnaha meesha aan ku xalaaloobayo waa meesha igu xabista adiga kelmaddan waxaa layidhaha alishtiraa waxay ku jirtaa xadiidi dubaaca nacam waana xadiid saxiix ah xadiidkan marka wuxuu faa-iideynaa kelmaddan waxay tahay haddii ixsaar uu kugu dhaco adiga waa jiratayba waa awoodi weysay labeyk allahuma bicumratin baa tiri allaahuma maxilli xaytu xabastanii kuma darinba maba dhihin waxuma shardi ma samaynin jidkii intii lagu jiray baad jiratay waad jajabtay ama waxbaa kugu dhacay qofkii inuu dharka iska bedelo iska socdo ma aha nacam xajku axkaam buu leeyahay nacam ogtahay haddii aadan dhihin marka allahuma maxilli xaytu xabastanii waxaa waajibaya marka xajku hadduu xaj tadawuc ou ahaa xajku hadduu xaj horta waajib awalba ou ahaa isagu dabcan waa lagaa rabaa mar labaadna inaad waajibkii gudatid haddii uu xaj tadawuc ahaana waajibu isku bedelayaa sanad dambe waa in aada soo xajisid nacam demna waa lagaa rabaa dhiig timihiin waa iska xiiraysaa markaas markaa baa xalaaloobaysaa nacam dhiig baa kugu waajibayo haddaadan dhihin kelmadda meeshii aada ku xabisantay neef ayaa lagaa rabaa damu ixsaar xajku hadduu tadawuc ahaa waajib waa lagaa rabaa mar labaad inaad soo xajisa haddana timihiina waa iska xiiraysaa markaas baa marka aada xor tahay nacam dad badan oo soomaalida iska waxay samaynayaan xajkii baa imaanayaan waxbaa isaga dhacaya maalan ama ma xajkiiba ma makansanayo maalan axkaamta ixsaarka ma yaqaano hortiisu isaga socona nacam ixraamkii uu soo galay wax uga baxo male marka wax uga baxay male nacam qoortiisoo iska xirantaha ma oga marka nacam marka haddaad laakiin allaahuma maxilii xaytu xabastanii aad tiraahdid waxaa kaaga waxaa kuu baaqanaya waxa ay tahay xaj dambena kuguma waajibayo dhiiggana markaas kuguma waajibayo haddaadan wadin adiga markaas dhiig neef haddaadan wadin mutamatic maalan aada ahayd dam dam ixsaar waa kaa dhacayaa nacam timaha unbaad xiirana hortaada u soconaa marka kelmadan allaahuma maxilii xaytu xabastanii ishtiraad baa layidhaha marka way fiican tahay markuu yidhaha labeyk allaahuma bicumratin allaahuma maxilii xaytu xabastanii waxaa fiican inuu ku daro markaas ka bacdi allaahuma haadihi xajatun laa riyaaa fiiha walaa sumca ilaahu tani waa xaj istustus iyo ismaqashiis aan lahayn diyaa ayaa weriyey bisanadin saxiix nacam marka inuu ku daro way fiican tahay insaan midda hore axkaam baa ka ratibanta allahuma maxilii xaytu xabastanii tan dambe waa sunno nacam talbiyadii buu bilaabayaa talbiyadii rasuulkaana ugu fadli badan qaabkii rasuulka inuu talbiyeysto labeyka allaahuma labeyka labeyka laa shariika laka labeyka ina alxamda walnicmata laka walmulka laa shariika laka ilaahu waan ku ajiibay dacwadii aada xajka iigu baaqday iyo cumradii baan maqlay waan ku ajiibay nacam ijaabatan bacda ijaabatin nacam laa shariika laka cibaadada wax lagula wadaajiyaana ma leh ina alxamda wanicmatana laka adaa iskale rubuubiyada allaad sugay uluuhiyadiisiaad soo sugtay laa shariika laka cibaado cid kale ma istaahishaa tiri ina alxamda wanicmatana laka adaa iska leh waa rubuubiyadii alle rabbinimadiisa iyo maaliknimadiisaad sugaysaa walmulka laa shariika laka nacam waxaa marka qofka mulabigee talbiyeysanaya u fiican codka inuu kor u qaado nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxau yidhi afdalu lxaji xaj waxaa ugu fadli badan alcaju alcaju thaju midka macnaha codkiisa kor loogu qaado xoolo badanna lagu beereeyo kaaba xaj ugu fiican talbiyada midda kor loogu qaado waa xadiid xasan ah haweenku waa sida raggoo kale way talbiyeysan karaan codkooduna kor waa u qaadi karaan bishardi in fitna laga aamin yahay nacam maxaa yeel caaisha radiallahu canha kor bay codkeeda u qaadi jirtay mararka qaar haddii ay meeshii rag iyo wax kale aynan muuqanaynin ama fitan aysan fidno aysan jirin korkay codkeeda kor bay u qaadi jirtay calaa-iyin marka taas baa marka xaggaasa lagaga dayanaya nacam ibn abi shayba sanad saxiixa kusoo saaray nacam ibnu khuseyma fadiilatu talbiya waxa uu weriyey nabiga sal ll ly slam inuu yidhi maa min mulabin ilaa wayulabii maa xawlahu qof talbiyeystaa ma jiro ilaa agagaarihiisa waxa ahaado dhan waa la talbiyeysanayaan asaguse ma oga nacam imaamu albukhaari waxa uu yidhi talbiyada in kor loo qaado xadiid wuxuu wariyey kaanii anduru ilaa muusaa idin xadara fi lwaadi yulabii walahu ju-aarun codkiisa isagoo kor u qaadayaan arkay muuse isagoo talbiyeysanayo nacam haddii marka uu arko buyuuta maka guryihii maka marka talbiyada waa wadaya iska sii wadaya nacam hadda marka dadku markay hadda airboodka ay ka soo degaan laba unbaa loo qaybiya ummadii dadkii haddii madiina aan weli la xirin oy madiina furan tahay dadku qaar qaarna madiina loo ay aadaan qaarna makay aadaan nacam labadaa unbaa dadka loo kala qaybiyaa oo basaska loogu diyaariyaa qofkii marka madiina aadaya marka waxaa isagu qasab ku ah hal ha ogaado ixraamkii uu soo xarmaday buu ku jirayaa weli ilaa uu maka ka yimaado ou ka cumraysto kama baxayo ixraamkaas nacam marka dharkaagii adoo dharkaagi waa inaad wadato ixraamkii wixii kaaga xaaraamta ah weli waa kaa xaaraam madiina haddaad doonto iska tag ama shan beri joog ama toddoba beri joog aday kuu taalla intaad joogaysid ixraam unbaad ku jiray ogow nacam kadib marka markaaad madiine kasoo tagtood maka timaado oo aad dawaaf sama joog ama toddoba beri joog aday kuu taalla intaad joogaysid ixraam unbaad ku jiray ogow nacam kadib marka markaaad madiine kasoo tagtood maka timaado oo aada dawaaf samayso saci samaysid timihiina aada iska gaagaabiso ama aada xiirato markaas waa ixraamkii cumrada ou aada xalaal ka noqonaysaa nacam marka maaha qofki inuu madiine iska aada soon muxrim ahayn nacam weli ixraamkii laazim waaye goormo ixraamkaas hore goorma laga xalaaloobaa markaad cumrada dhammayso nacam madiinaa cumro ma lagu cumraysta iyada taa ogow qofkii ma ka soo aaday marka oo aan madiina asaga aadine maka soo aaday talbiyadiisu iska wadayaa markii maka lasoo galay guryihii maka ay u muuqdaan waxa uu samaynayaa markaas talbiyadii waa goynayaa marka nacam talbiyadii buu goynayaa ee marka wuxuuna ku mashquulayaa maka gelideedii iyo axkaamtii ku saabsanayd nacam taas marka gadaal baan ka sheegi doonaa qofka muxrimkaa marka waxaa ka xaaraam ah waxyaabo kow waxyaabahaas waxaa ka mid a allo dhanka lebiska waxyaaba ayaa uga xaaraam ah lebiska waxaa ka xaaraama rag iyo dumar waxaan ujeedaa dumarkana waxyaabaa ka xaaraama raggana waxyaabaa ka xaaraam ah ragga aan ku hormaro dumarka aan ku hormaro awalan waxaan ujeedaa nacam dumarka aan ku hormaro dumarku ayagu dhar mucayana ma qaadanayaan dharkooda caadigay qaadanayaan xijaabkooda caadiga dharkooda keliya waxaa laga xarimay dumarku xagga dharka marka aan joogno iyo libaaska wixii ku saabsan lebiska galofis qufaaseyn inay lebisato niqaab inay xirato nacam niqaabkana waa laga xarimay walaa tantaqibu lmuxrima haweenta muxrimadaa ma niqaabanayso nacam niqaabkuna iyo wejiga ma dabooleyso waa kala duwan nacam wejigu way dabooli kartaa laakiin maxay ku daboolay marada ay kor ka wadato hadday soo dayso waa ku dabooli kartaa laakiin waxa laga hadlaya waxay tahay niqaabku waa burquca ama shaygan marka macnaha gadaal laga xiro ama mara ahaan looga xiro ama guluus ha lagu xiro ama ha lagu xiro macnaha bata badhan ha lagu xiro qofka asagay marka jirtaan kolley niqaabkan la xirayo waa ka xaaraam laakiin wejiga hadday marada kusoo dayso dhib maleh cinda mararka qaar hadday kusoo daysata dhib malaha nacam caaisha iyo aswaajta nabigaa samayn jiray ridwaanullaahi calayhina nacam haweenku marka niqaabkaas iyo kaabaa ka xaaraama iyo qufaaseynkaas nacam inta kale haweenku macnaha dhar ah dharkooda caadigaas unbay iska wadanayaan nacam ragga marka ayagu waxaa ka xaaraam ah kow madaxa inay asturaan ninka muxrimkaa madaxa ma dabooli karo shay shay madaxiisa ku dheggan kuma dabooli karo waxaa loo jeedaa koofi ma ku dabooli karo cimaamad ma isticmaali karo go-mada madaxa ma saaran karo wahaakada waxyaabahaas o dhan ma samayn karo laakiinse dadka qaar baa waxay u qaateen marka madaxa ma dabooli karo in la leeyahay madaxiisaba ma qarsoonaan karo in laga wado baxaydu dallad qofka ma qaadan karo baabuur korka ka macnaha saqaf kale ma qaadan karo saas u fahmeyn shiicada waxaa ku arkay baabuur kor ka feydani wataa nacam khalad waa taas nacam teendhadii qofka u bannaan inuu teendho daboolan oo ku dhex jiro yani wax laga hadlaa waxay tahay wax madaxii ku dhegan sida koofida qalans waxyaabahaas dhan nacam koofidii iyo baalkan qamiiska kor ku xiran halkan marookaanku qaataan burnuska iyo waxyaabahaas nacam waxaa kaloo ragga ka xaaraama dhar tolan ma isticmaali karaan dhar tolan fuqahadu waxay u yaqaanaan dhar ku cabiran jirka ku cabiran taa weeyaan waxay ka wadaan dhar jirka ku cabiran waa dhar macnaha maalan shaatigoo kale iyo qamiiskanoo kale jaakadoo kale waa dhar tolan waa sababto waa maxay jirkay ku cabiranta gacantaadii meel baa loo sameeyey surwaalkoo kale lugtaadii iyo ku cabiran yihiin mogta ma loo ogola marka dharka mikyadka kaasaa la dhahaa ee lagama wado dhar tolanoo dhan qofkama isticmaali kara maa macnaha dhar ay duni gaartay iska ilaaliya lagama wado nacam qofkii marka waxaa u bannaan laba go- buu isticmaalaya go' hoose iyo go' kore nacam labada dhisu isticmaalaya nacam dhar kasto oo uu go ahaan u isticmaalana waa u gudaysaa nacam cadaankuna waa fadli badan yahay marka raggu ma xiran karaan macnaha madaxana ma daboolan karaan golofiska qufaasiinku ayagana waa ka xaaraam sidoo kale waxaa ka xaaraam ah inay labistaan dhar tolan dhar tolanna macnaha laga wado waan soo sheegay sidoo kale kaba buud ah ee anqowgooda daboolaya waa ka xaaraam iyadana nacam haddii marka ay dhacdo in la waayo qofkii uu waayo kaba dacas ah huf waa gashan karaa ilaa anqowga gaariya laakiin waa inuu anqowga hoostiisa gooyo ciribta waa inuu ka gooyo oo dacisoo kale ka dhigo nacam kabta uu labisanaya nacam hadduu waayo isaarkii hoosena surwaal waa gashan karaa nacam waxba surwaalkii inuu googooyona qasab maaha nacam haddiiba uu waayo waay isaar haddii la waayo waay nacam xadiidka rasuulka sala allahu alay ali wasalam ee bukhaari muslim ay wariyeen sidaa buu leeyahay nacam iyo xadiidka kale ibni cumar waxaa ka xaaraama marka sidoo kale diibka intaas dharkan uga baxayaa diibka adiib qofkii inuu macnaha barafuun isticmaalo mar hadduu xarmado barafuun ma isticmaali karo nacam oo waa ka xaaraan barafuunkiina nacam waxaase u bannaan inuu barafuun qabla alixraam uu soo marsaday weli inuu caraftiisu ay baaqi kusii tahay dhib ma leh lixadiidi caaishata radia allahu canha waxa ay tiri kunta udayibu nabiya sala allahu aleyh ali wasalam nabiga ayaan diibin jiray barafuun marin jiray liixraamihi markau xarmanayo qabla an yuxrima intuusan xarmanin ka hor walixillihi iyo marka uu xalaal noqdo qabla an yaduufa intuusan beytka dawaafin taxalulkii yaraa waay nacam marka waa tashadud haddii la yidhaha barafuunkii uu soo marsaday markau ixraamanayo inuu iska dhaqo nacam bacdu saxaaba way qabeen laakiin waa khata nacam qowlkaasi saxiix ma aha sida saxiixa xadiidka rasuulka sidaan buu sheegaya haddii qofka isagoo ka jaahil ah ama hilmaansan barafuun ou ismariyana waxa uu samaynaya waa iska dhaqayaa hortiisan u soconayaa wax fidyaana waajib kuma noqonayso nacam lixadiidi liqisati yacla bni munaya ee bukhaari uu wariyey ninkii nebiga sala allahu aleyh ali wasalam nin baa nebiga u yimid markaas wuxuu yidhi barafuun baan isku dharoobay oon ismariyey maxaan sameeyaa marka qamiisna iyo jubbad iyana waa watay nebiga sal ly slam waxau yidhi iska dhaq barafuunkan jubbadanna siib marka waxaad xajkaaga ku samaysaa wix aada cumrada ku samayn jirtay cumradaada waxaad ku samaysaa wax xajka aad ku samaynaysa kaas baa iyana laga qaatay nacam qofkii saddex waxaa ka xaaraama madaxa inuu xiirto cidiyaha guro waa ka xaaraam madaxa inuu xiiro gaagaabiyo cidiyaha guro waa ka xaaraam yacni inta uu ixraamka ku jiro waa ka xaaraam hadhow dau ixraamka ka baxo dabcan wuu xiiranaya manaasigtay kamid tahay taas taas lagama hadla waxaa u daliila liqowlillahi tabaaraka watacaala walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxillahu waatimu alxaja walcumrata lilah fain uxsirtum fama staysara min alhadyi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilahu qofkii maaha inuu timihii xiiro marka hadduu xiirto marka liajli cudur oo u xiirto maalan injir i waxbaa galeen ama madaxiibaa xanuun baa dhacay ayaa qabtay tintiibuu xiirtay waxaa ku waajibaysa fidye inuu la yimaado liqowli illahi tabaaraka watacaala faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk nacam hal ri hal neef oo arya ama lix miskiin inuu wax quudiyo ama uu marka saddex maalmood uu soomo intaa midkuu doono ayuu ka dooran karaa afar waxaa ka xaaraama nikaax caqadkiisa inuu gunto inuu wax nikaaxsada asagoo muxrim waa xaaraam inuu wax nikaaxana waa xaaraam gabadhiisa ma nikaaxi karo weliga qofka uu yahay ma nikaaxi karo wax ma doonan karo inta uu ixraamka ku jiro gabar iyo macnaa nikaax ma doonan karo waxaas o dhan waa ka wada xaaraan nacam lixadiidi cuhmaan nabiga sal ll cl slm wuxuu yidhi laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu muxrimka mana nikaaxsado mana nikaaxo walaa yaktubu mana doono muslim baa wariyey yarxamka allah amaa xadiidka odhanaya nabiga maymuuna wuxuu guursaday isagoo muxrim ah ee ibnu cabaas uu wariyo bukhaari ku jiro waa wahmi waa ibnu cabaas waa wahmiyey ee waxay ahayd wahuwa xalaal isagoo xalaal oo guursaday sida ay ka warantay maymuuna laftirkeeda shan waxaa ka xaaraam ah aljimaac jimaac inuu sameeyo intuu ixraamka ku jiro xaalatu ixraamka galmo iyo haween inuu u tago haweentiisa waa ka xaaraam iyo muqadimaadkiisa o dhan waa xaaraam liqowli illahi tabaaraka wa tacaala alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji rafadkana waxaa la yidhaahdaa muqadimaat ljimaac nacam oo ka dheeraada marka haddii uu jimaac sameeyo xajkiisa iyo cumradiisa waa waxaa waajibaya waxyaabo kow hadduu jimaac sameeyo qabla an yani inta uunan waxaan ujeedaa hadduu jimaac sameeyo fii ixraamihi awalan xajkiisa waa buray kow midda labaad oo kale waxaa laga rabaa inuu qadeeyo xajkaas ama sunnaha aadama waxuu raba ha ahaado qadaa laga rabaa midda kale waxaa laga rabaa neef geela ayaa ku waajiba inuu qalo gowraco hadduu waayo neef lo ah haddii la waayo marka toddoba neefoo ariga ayaa u dhiganta nacam sidaaba ibnu cabaas uu fatwooday saxaabadan aynan ku khilaafin ku raaceen nacam xajkiina waa fasaaday wa caleyhi an yatuuba waxaa laga rabaa inuu towbad ku daaro waxaana wuu dambaabay dambi aad weyn buu ku dhacay haddii marka uu dhaco haddii uu dhaco jimaacu hadduu dhaco qabla taxaluleyn qabla taxalul waxaan ujeedaa maalinta tobnaad dhagaxda markuu tuurto qofkii waa xalaaloobayaa ilaa hawaanka bis unbaa xaaraamka ah waa inuu dawaafkii aado marka uu soo dawaafo markuu dawaafkaas dhammeeyo ayuu completely wuxuu noqonayaa xalaal maogtahay labadaas taxalul marka inta uunan dawaafka aadin hadduu jimaac sameeyo xajkiisii ma burin ma burin laakiinse caleyhi an yatuuba ilallah inuu alle u toobad keeno neef ari inuu ku waajibayaa nacam fidya ayaa ku waajibayso maxaa yeelay tani carafo wuu soo dhammaystay musdelifa waa soo beriyey dhagaxdii waa tuurtay badanaa acmaalulxaji wuu sameeyey qabla hada aljimaac wax u dhiman waa dawaaful ifaadihi weyaan nacam marka taas iyadu xajka kuma fasaado laakiin labadan taxalul ka hor hadduu jimaac sameeyo xajkii waa burayo nacam hadduu xajkii buro maxaa kaloo laga rabaa inuu cumro ku xalaalooba waajib ku ah yani xajka waa axkaam gaara waay ka duwan waxyaabaha kale hadduu xajkii kaa buro maalan carafo ma istaagin xajkaaga waa buro maogtahay xaj waa u dhammaatay maa inaad gurigaaga iska aadid ma ahan waa inaad baxdo beytka tagtid dawaafaad soo sameyna iyo sacyi waana xiirana bes nacam markaas ayaad fasax tahay nacam maa xajka waa iga buro maxaan ka qabana iska baxayaa maaha nacam xajka yacnii wuxuu uga duwanya axkaamta kale almudiyu fii faasidihi xajka haddii uu fasaado waa lasii wadaa isaga nacam waa in dawaaf iyo lagu xalaaloobo iyo acmaal lcumra jimaacuna marka waa kaas isagana waxaa kaloo ka xaaraama itlaafu sayd ugaarsi inuu iska ilaaliyo yacni ugaarta beriga joogto inuu dilo oo ugaarto waa inuu iska ilaaliyo qaala allahu tabaaraka watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda wa antum xurum ugaarkaa dilinina idinkoo muxrimiin ah aayadda kale saydkan ugaarkan inkan beriga laga wado waxaa u daliila uxila lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaara waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xurumaa inta aad muxrimiin tihiin saydulbari waa idinka xaaraam kan badase waa idin xalaal malay waa daba karaa qofka nacam hadduu heli karaba waa nacam haddii uu dila marka sayd iyo ugaarna waxaa laga rabaa fidya neefkii uu dilay oo ugaarkii uu dilay mid u dhigma inuu bixiyo tawba inuu la yimaado maxaa lagu dambaabay sidoo kale marka waxaa kaloo meesha ku jiro maaha qof ugaarsi sameynayan inuu u kaalmeeyo oo wax u tilmaamo iyo ma aha sida xadiidkii abi qataada ku cadaa nacam ee nabiga sal l slam uu yidhi hal minkum min axadin ashaara ilayhi qof u ishaaray u tilmaamay ma jiraan maya haddaba iska cunuu dheh marka haddii marka nin xalaal ah oo ugaarsi sameeyo isagoon meesha kugu ogeyn cuntadii uu kuu keeno adigana aadan u dirsanin asagana adiga uusan kuusoo ugaarin aadanna u tilmaamin waa xalaal inaad cunto intaas marka waa muxaramaat lixraam intaas waay waxyaabaha qofku inuu iska ilaaliyo nacam cidiyaha inuu iska guro timiyi waxyaabahaas dukhuulu maka maka se axkaamta maka lagu gala marka maka gelideeda markuu awalan maka kusoo dhawaado talbiyada waa goynaya baan dhahnay nacam si uu ugu faaruq noqdo maka iyo axkaamteeda waxaa u sunnaa inuu u qubaysto intuusan maka gelin ka hor haddii uu heli karo xadiidkii ibni cumar ee saxiixa ku jiray bukhaari nacam ibni cumar baa sameeyey nebiguna ka sheegay sala allahu caleyh waalihi wasalama waxaa sunno u ah almucallaah inuu kasoo galo gudaa meesha marka inuu kasoo galo nacam nebiga meeshuu kasoo galay sala allahu caleyh waali wasalam waa meesha maqbarada dhinaceeda xigto marka qofka suuragal uma aha hadeertaan kolley jidadku meelo kale iyay ku yaalaan baabuur baana qofka wado waxaa u sunnaa sidoo kale loo sunneeyaa inuunan waxaa waajib ku ah inuunan maka gelin ilaa isagoo muxrim ah ma ahane hadduu xaj iyo cumro soo niyeystay markii hore qasadkiisa uu ahaa waxaa sunnaha masjidka markuu gelayo inuu ka galo baabu bani shayba waxaad ku arkaysaa masaajidku waa albaabo badan yahay nacam albaabka kore maaha ganjeelada kore maaha marka qofka uu kasoo galo laakiin masjidka gudihiisa albaabo aada u tiro badan buu leeyahay waxaa u fiican baabu bani shayba inuu kasoo galo nebiga kaasuu ka galay xajarul aswadkana saa ugu dhowba nacam markuu ka hoobta qofka xajarul aswadku ku aadan yahayba nacam saa ugu dhow taqriiban marka baabu bani shayba inuu kasoo galaa u fiican hadduu meel kale kasoo galo dhib male laakiin baabu bani shayba ayaa nebiga uu ka galay asagaas ayaana u fiican inuu ku dadaalo qofka maka oo dhanna meeshuu kasoo galay meesheeda kale waa lamid laakiin tan fadiilo dheeraaday leedahay oo nabiga sala allahu caleyh waali wasalam waxa uu yidhi maka oo dhan inay dariiq tahay buu sheegay nacam liqowli rasul lah sal l sl makatu kulluhaa dariiqun maka oo dhan waa dariiq yadkhulu min haahunaa wayakhruju min haahunaa waa xadiid sanadkiisu uu xasan yahay hadduu masaajidka soo galo midigta ayuu ku hormarinayaa wuxuuna akhrinayaa allahuma salli calaa muxamedin wasalim allahuma iftax lii abwaaba raxmatik masaajidda caadiga sida loo galo u gelayaa nacam kacbada markuu arko marka baabu baniishay markuu ka degdegtay kacbada uu arko waxaa fiican inuu gacantiisa kor u qaado samada xaggeeda kor gacmaha inuu qaado ee uu samada xaggeeda uu ugu qaado ibnu cabaas bay ka sugnaatay nacam hadduu ku ducaysta ducadii cumar ibnu khadaabna dhib male iyadana ee uu yidhi allaahuma anta asalaam wa minka asalaam faxayinaa rabbanaa bisalaam nacam taa yihahna way fiican tahay iyadana nacam marka meeshaa marka marku galo ninkii waa mutamatic ma ogtahay cumruu raba inuu cumraystee meesha markuu ka degtay kacbadii uu arko xajarul aswadka xaggiisa ayuu aadayaa nacam uu u qasdayaa meeshaabaa dawaafka uu ka bilaabanaya dabcan markuu xajarul aswadka tago allaahu akbar buu leeyahay hadduu yidhaha bismi illaahi allahu akbarna ibnu cumar bay ka sugnaatay tasmiyadu way fiicantahay iyadana dhib ma leh nacam ka bacdina uma yuqabilu alxajara dhagaxuu dhunkanaya marka hadduu awoodo waay wayasjudu calayhi waa ku sujuudaya dhagax korkiisa nabigaa sameeyey sala allahu caleyh waali wasalam imaam axmed iyo keyrkii baa wariyey hadday suuragal u noqon weysa inuu dhagaxii dhunkadana istalamahu biyadihi gacantuu ku taabanaya gacantiisu dhunkanaya haddii uu awoodi waayana hadduu haysto ushibuu ku taabanaya dhagax ushibuu dhunkanaya markaa nabiga sala allahu aleyh waali wasalam sidaa buu sameeyey haddii uunan awoodinna tilmaan unbuu bixinayaa nacam keliya waa ishaarayaa gacantuu ku ishaarayaa bismillahi allahu akbar buu leeyahay gacanta ma dhunkanaya markaas nacam ila gacantiisu meel ay soo taabatay male moogta bismillahi allahu akbar buu leeyahay bes nacam meeshaa marka uu dawaafku ka bilaabanayo khad waxaa ku yaalo dhulka dhexdiisa khad brown ah ayaa ku yaal brown ayaa ku yaal meeshaas marka layn dheer baa lagu dhigay meeshaabuu dawaafku ka bilaabanaya qofku inuu ogaado meeshuu ka bilaabaya dawaafka u hubsado nacam maaha meeshii loogu talagalay ka xagga inuu ka bilaabo dawaafkii hadhow ma dhamaystiraanayo dawaafkii nacam nal cagaaranna korkeeda wuu ku dhegan yahay oo loogu talagalay dadku inay ku fahmaan naam dhagaxa marka xajarul aswadka markuu sidaa yeelo dadka inuu ku ciriiriyana ma aha nabiga sala allahu calay waali wasalam waxau yihi yaa cumar inaka rajulun qawiyun nin xoog badan baa tahay falaa tu'dii daciifa dadka tabarta daran ha dhibin oo ha ku dhibin waidaa aradta istilaama alxajar haddaad doonto inaad dhagaxa taabatana fa in khalaa laka hadduu kuu khaali yahay fastalimhu taabo wailaa haddii kalena fastaqbilhu wa kabir haddii kalena marka intaad u jeesatid allahu akbar un dhebis allahu akbar dheh ka tag ha ku dhibin dadka saas darteed marka ummaddii inuu qofkii yidhaha xajarul aswadkii baan soo dhunkanaya ummad uu ku baabi'iyo ee uu dadkii ku is istaago ma fiicna ha iska ilaaliyo sababtoo wuxuu samaynaya waa xaaraam waxa uu raadinayana waa mustaxab waay nacam waa in marka miisaankiisu uu fiican yahay haddii marka uu kuu bannaan yahay inaad taabato way fiican tahay axaadiid baa ku soo aroortay nabiga sala allahu alay waali wasalam waxau yihi layabcahana allaahu alla wuu soo bixinaya alxajara dhagaxan yowma alqiyaamati walahu caynaani yubsiru bihimaa laba indhood isagoo leh oo wax ku arko wa lisaanun yandiqu bihi iyo carab oo ku hadlo wayashhadu calaa man istalamahu bixaqin ninkii dar alla u taabtay dhagaxaas waa u markhaati kacayaa dhagaxii waxaa kaluu nabigu yihi sal slam masxu alxajari alaswad wa ruknu lyamaani in la masaxo ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka yaxudaani alkhataayaa xatan dembigiibay hoobinayaan nacam tirmidi baa weri waana xadiid xasana xadiid kale wuxuu ah nabiga sal ly slam uu yihi alxajaru alaswad min aljannati dhagaxan jannaduu ka yimid wa kaana wuxuu ahaa ashadda bayaadan min athalji barafka waa ka cadaan badnaa xataa sawadathu khataayaa ahli shirki gaaladii dembigoodii baa madoobeeyey ahlu shirkiga tirmidi waa saxiix yeele iyo ibnu khuseymaba dawaafkiisa meeshaabuu marka ka bilaabanayaa waa kacbadii marka waa inuu bidix iska xijiyey marka markuu saa u istaaga xajarul aswadkii u bismillahi allahu akbar yidhaahdo dawaafka sida uu u bilaabayo waxay tahay kacbadu inay bidix ka xigto saas marka uu la wareegto maa inuu dhanka kale u socdo ma ahan ee kacbadii midig inuu iska mariyo ma ahane waa inuu bidix iska mariyo nacam waxaa marka loo suneeyaa marka wuxuu sameynayaa marka toddoba shawd buu sameynaya toddoba wareeg saddex ka mida waxaa sunno ah inuu rucleeyo haddii uu heli karo ee ciriiri meesha aysan ahayn inuu rucleeyaa sunno ah dawaafkani waa dawaafulquduumka yani kii ugu horreeye waaye inuu rucleeyo afarta dambena uu socdo nacam socod uu ku dhammaysto waxaa kaloo loo sunneeya al-idibaac inuu marka macnaha marada ee go-a kore intuu raggaa ayaan ka hadlaynaa dabcan sidooda unbay u dawaafayaan inuu kilkisha midigta ah hoosteeda intuu geliyo go-a labadiisa labada daraf ee go-ana uu saaro garabka bidix garabkiisa midigna marka uu muuqdo nacam idibaaca kaabaa la yihaha nacam imaamu albukhaari ayaa weriye min xadiidi ibni cumar wayastalim ruknulyamaaniga markuu soo gaara marka xajarul aswadkii buu ka dhaqaaqay kacbadii bidix bay ka jirtaa tiir buu marayaa tiir labaad buu sii maraya haddana saa marka u wareegto midka afaraad kacbada afar tiir bay ka kooban tahay xajarul aswadka waa tiir kan ku xigo ma taabanaysid kan kusii xiga maya midka kale ee xajarul aswadka usoo dhow aruknu lyamaani baa la yidhaahdaa kaasi marka waxaa sunno ah in la taabto marka kaasi dhunkasha ma jirto waa taabane bis sidoo kale haddaad taaban weysana saas inaa dhahda ma aha dad badan baa arkaysaas dhahaya kaas ma banaano nacam ibn cumar asaga buu taabi jiray haddii kalena m wax kale ma samayn jirin nabiga sala allahu alayh wali wsalam unan samaynin marka ruknulyamaaniga haddaad taabato iyo xajarul aswadka inta u dhaxaysana waxaa la sunneeyaa qofka inuu akhriyo rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar nacam dikriga ayaa la sunneeyaa abu daawuud baa weriye waana xadiid saxiix ah nacam labada rukni ee kale wax taabashaa ma laha ogow xajarul aswadka markaa ka dhaqaaqdo labada kugu soo xigto wax taabashaa ma laha nacam waxaa la yidhaha ashaamiyeyn nacam ayaga laftirkooda qofka haddamaba taaban karo wuu ka dheeraanaya sababta waxay tahay xijru ismaaciil baa meeshaas ku yaalo marka inuu korkeeda ka maraba dabcan marka labadan waxaan loo taabanaynin waxay tahay asaasu ibraahiim ma aha laakiin labadan kale asaasu ibraahiim waay nacam walaa yastalimu ruknayni shaamiyeyni ma taabanayo nacam dawaafka dikri khaasa male oo aan ahayn rabbana aatinaadaas hadda aan sheegnay dikri u gaar ah ma jiro saa darteed qofka waxaa fiican marka ayi dikri uu doono u akhrisan karaa marka hadduu rabo qur-aan buu akhrisan karaa haddii uu doono macnaha dibashaa min aladkaar buu akhrisan karaa nebiga sala allahu caleyh waali wasalam waxau yidhi addawaafu bilbeyti salaatun kacbada oo la dawaafo waa salaad walaakina allaha axalla fiihi nudqa laakiin ilaahay hadalkau idiin xalaaleeyey salaada laguma hadla ileen faman nadaqa qofkii ha dhawaaqayo falaa yandiq ilaa bikhayrin khayr un ha ku dhawaaqo nacam sheeko iyo meesha maaha nacam inuu qur-aan akhristo adkaar kale inuu akhristo inuu ducaysto waxyaabaha ku dadaalo riwaayo kale waxay leedahay fa aqiluu fiihi alkalaama warka yaraysta nacam tirmidi ayaa weriyey midaan dambana dabaraani baa weriyey riwaayadan waxaa waajibku ah marka inuu cawradiisa asturto maxaa yeele dawaafku ma ansaxayo nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi walaa yaduufa bilbeyti curyaan beytka waa inuunan dawaafin wafqaawan waa xadiis muttafaq caleyhi ah hay haddii uu dhammeeyo marka dawaafkii uu ka dhammaado dawaafkii toddobaad uu dhammeeyo xagee buu kusoo dhammaynaya xajarul aswadku kusoo dhammaanaya nacam markii hore asagaa laga bilaabo kan ugu dambeeya meeshaas imaanaya nacam markaas kan ugu dambeeyo dawaafkii ugu dambeeyey markaad samayso bismillahi allahu akbar maaha inaad tiraahd nacam maxaa yeele markii ugu horreysaa soo tiri nacam toddobadiis jeer way dhammaatay waa soconaysaa keliya un nacam maxaad muxuu samaynayaa marka qofkii isla markiiba inaad garabkaagii dabooshid isla markiiba inaad go-i go-i kore ee garabka midig uu faydnaa u qaawanaa inaad sidiisa caadiga kusoo celisid nacam dad badan baa arkaysa idibaacaas bay baaqi ku yihiin ilaa xajka u ka dhammaada nacam taas sunna maaha nacam marka waa inuu qofka garabkiisa iska daboosho caadi uu u socdo marka nacam garabkiibuu daboolayaa maqaamu ibraahim xaggiisaad aadaysaa maqaamu ibraahiimku kama dheeraba kacbada maadaama hadda zaxmado badan ay jirto maqaamu ibraahim gadaashiisa dawaaf baa sii socda weli ummadda waa ka dawaaftaaba marka adu dhankaas unbaad sii aadaysaa adoo marka marka akhrinayo watakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa nacam ayadaabuu akhrinayaa qofka maqaamka gadaashiisuu tegayaa waxaa sunno a marka maqaamu ibraahim isagii kacbada inuu u dhexeeyo halkaa uu ku dukada marka laba ragco labadan ragco laakiin haddaad awoodi weyso meeshaas masjidka meesha uga dukata way ku banaan tahay sida bukhaari uu soo saaray tacliiq ahaan iyo uu soo saaray haddaad awoodi weysa masaajidkana meel alla meeshaad xaramka uga dukato kaaga filan nacam marka qofki inuu isku dhiba ma aha maqaamka gadaashiisa inuu ku dukado laga kor boodo marka maanta dhan amaba macnaha la dhibo ma fiicno inuu dhibkaas raadsado meel yaroo xoogaa firaaqa oo dadku aysan aada kuga hormareynin inaad raadisido salaad a ku dukatid labadaada ragco ayaa fiican labada ragco ragcada koowaad qul yaa ayuha alkaafiruun buu ku akhrinayaa midda labaadna qul huwa allahu axad faatixada ka bacdi yacni markaa kadib zamzamka ayuu aadayaa gadaasheeda waa maqaamu ibraahim gadaashiisa waa deganayaa marka nacam ceelkii zamzamkiibuu tegayaa marka nacam biyihii zamzamka ceelkiibuu aadayaa nacam waa cabayaa marka biyaha zamzamka ah maxaa yili nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxa uu yidhi maau zamzam limaa shuriba lahu biyaha zamzamka waa wixii loo cabo marka qofki inuu niyo fiican markaas uu la yimaado marka waxyaabaha ugu fiican ilaahay inuu weydiisto uu niyeysto markuu biyaha uu cabayo nacam taasaa fiican oo weliba nabiga sal ly slam waxau yihi inahaa mubaarakatun waa biyo barakaysan buu yidhi wahiya dacaamu ducmin wa shifaau suqmin cudurkana daawey u tahay biyaha zamzamka cudurada cudurkuna way daaweeyaan sidoo kale macnaha cuntana cuntana way tahay nacam qofka cunto ahaan xataa waa u isticmaali karaa oo ficlan marka culamo badanaa samaysay arintan ilaa afartan maalmood dad cabayaa jiray zamzamkan culimmadii hore iyo kuwaan hadda dambeba qaar ka mida intaa marka zamzamkaabay cabayeen baaqi wax kale ma cunaynin nacam wayna ku noolaayeen waana dareennay bay dhaheen xadiidkan sixadiisa nacam sheekha sheekh alalbani raximah llahu tacaala laftirkiisa waxaan u malaynaa inuu ka mid aha dadkaas nacam marka xaggaas buu aadayaa marka nacam uma yarjicu ila alxajar markuu ka soo laabto maa zamzamkii xajarul aswadkii buu kusoo laabanayaa fayastalimu taabanaya waa dhunkanayaa qaabkii aan soo marnay haddeertaan hadduu awoodo inuu dhunkado haddii awoodo gacanta ku taabto dhunkado gacantiisa haddii kale ul ku taabto u dhunkado haddii kale u ishaaro keliya dawaaf ma jira markaan dawaafka wuu soo dhammaaday dabcan waa soo tegayaa markaas ka bacdi qofka wa min hunaa marka dawaafu lquduum meeshaasu kaaga dhammaaday dawaafkii cumradaadina waa dawaafkaas ogow khulaasada marka waxay tahay dawaafulquduumku waajibaad buu leeyahy haddii laga tago uunan ansixaynin kow cawrada in la asturto labo dawaafku inuu masaajidka ka dhaco masjidka inuu ka dhaco qofka haduu yidhaha meel aan masaajidka aynan ka dawaafa ma soconaysa masjidka ka dhaco dawaafkaani ama dabaqa koowaad ha ka dhaco ama hoos meeshoo doonaadu ha ka dhaco kullina masaajka dhexdiisa inuu ka dhaco waay nacam saddex toddoba dawaaf inuu dhammaystiro waay haddaad ku shakisa marka shan miya kii lixaad miya maseo kii shanaad ayaa ku shakisay shan ka soo qaad yani yaqiinta inta yaraa yaqiina mar walbo taasaad ku dhisaysaa nacam y afar atartiib inuu kala hormariyo xajarulaswadku inuu ka bilaabo waay ma inuu tiirarka kale kasoo bilaabo lama rabo nacam xajarulaswadka inuu ka bilaabo shan dawaafkiisa beytka khaarijkiisa kacbada yani kacbada iyo masjidulxaraamka waa kala laba ogaada nacam masjidku waa masjidka o dhan waa weynyahay kacbadana waa inta madoow waa dabcan dhismahan madoow ah marka dawaafkiisu waxaa waajiba inuu noqdo khaarij alkacba kacbada dhexdeeda haduu ku wareego ma ansaxayo dawaafkiisa nacam seeba ugu wareegi karaa xijiriguu galay maalan dawaafka kacbadaani intan way ka weyneyd dabcan meel yaroo waxaa jiro macnaha nalal laga taagayo wareegsan xijru ismaaciil la yidhaha shaadarwaanna waa la yidhaahdaa xajarul aswadka markaa kasoo dhaqaaqdo shaadarwaankaas iyo xijiriga inaad kor ka marto waa nacam haddaa isaga dhex gasho marka kacbadii baad ku dhex jirtaa markaas nacam saa darteed dawaafkaagi ma ansixin marka waxa ma aadan dawaafin hay taabuu diidaya marka culamadu ay diidayaan inkastoo inta ay kacbada ka tahay iyo in kale la isku khilaafsanya lakiin ixtiyaadka kor ka mar adiga hadda askar baaba dadka taaganoo aan ka ogolaanayninba kor mara dadka dhahayso nacam lix waxa ay tahay almuwaalaat inuu isku xijiyo dawaafka muwaalaadku waa waajib haddamaa waa sunna asaga almuwaalaat waxaa loo jeeda toddobadadan dawaaf inay hal mar wada dhacaan isku xigaan diida inaad saddex intaa samaysa iska baxdo adinaa soo laabato inta kalena dhamaystira aad tiraahid haddii lagugu adimo marka adoo salaad ku jiro marar qaaray dhacdaa adoo dawaafkii ku jiro in salaadii la aqimo salaadii casir ama salaad baa la aqimaya ka bax duko salaadaada markaad tukato meesha una ayaad ka wadaysaa albinaa istinaaf ma samaynaysid nacam saasa aathaarta saxaabada ku sugan nacam taas marka dhib makuu keenaysa intaas yarta ah intaa marka dawaafkaaga uu ku dhammaado asacyu wamaa yatacallaqu bihi safay marwaad soo aadaysaa safay marwaada masaajidkay ku dhex jirtaa meel dheer maba ahba nacam qofkii marka buurta safa xaggeedu imaanaya waa korayaa buurtaabuu korayaa waxyaada meel iska yar uma gaabanba nacam markaa marka sacyigiibuu bilaabayaa sacyigu marka markuu buurta safa usoo dhowaado ee usoo socdo wuxuu akhrinayaa qowluhu tacaala ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa waman tatawaca khayran faina allaha shaakirun caliim markuu marka aayadda uu akhriyo ka bacdi ayuu wuxuu leeyahay nabda-u bimaa bada-a allaahu bihi sidaabuu ohanaya nabiga sidaa buu yiri sala allahu aleyh ali wasalam markuu sidaa yiraa buurtiibuu korayaa waxyar markuu istaaga safa kacbadii buu soo fiirinayaa marka kacbadiibuu usoo jeesanayaa ilaa uu ka arko nacam inuu iyada caynteeda arka qasab ma hadday zaxmadu badantao dad ay kaa qarinayaan dhib male nacam markaa wuxuu leeyahay allaahu akbar saddex jeer allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar kadibna wuxuu leeyahy laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wayumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah anjaza wacdahu wanasra cabdahu wahazama alaxzaaba waxdah saddex jeer buu ducadan akhrinayaa nacam markuu dhammeeyo ducadanna waa ducaysanaya asaga adduun iyo aakhira khayrkoodu ku ducaysanayaa waa ku celinaya mar labaad haddana waa ducaysanayaa mar saddexaad buu haddana ku celinayaa dikrigan laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu maxaa yeele nabiga xijatulwadaaci sidaabuu yeelay uma sacyigiibuu bilaabaya marka socodkii wuxuu samaynayaa marka safa markuu koro safuu saarnaa waa soo degayaa nacam oo sacyigiibuu bilaabayaa markuu soo gaaro al abdax meeshii la dhihi jiray waagii nabiga sala allahu aleyh ali wasalam yacni siman waa meel siman xoogaa maka nacam meeshaana marka nalal cagaaran baa lagu dhigay laba khad oo cagaaran laba nal oo cagaaran marka labadaa nal ee cagaaran inta u dhaxayso orod inuu ku maro ayaa sunno ah waana waxayna sunno u tahay ragga keliya haweenku looma sunneeyo sababtoo ah iyagu maxaa yeelay saas baana salafka fahamkooda u ah axaadiidkan taabaana astur u ah maxaa haweenku asal waxay ku yihiin tasatur nacam marka haweenkii hadday ordaan marka uma macnaha fiicno marka wuxuu sameynayaa qofkii marka meesha markuu soo gaaro yascaa waa ordaya xoogaa hadday suuragal u tahay hadday zaxmadu badan tahayna meelaad u oradaba male nacam marka waa inaad tartiibtaa isaga socotaa ummadda aadan dhibin nacam oo nabiga sala allahu caleyh waali wasalama waxa uu yidhi laa yuqdacu alabdaxu ilaa shaddan abdaxa lama gooyo ilaa orod baa lagu gooyaa nacam nasaa-i baa soo saaray iyo keyrkiisa sacyigu ogow waa waajib waa rukni cumradaada ka mida wa haddaad ka tagto cumradaada ma dhamaystirna nacam ogow nabiga sal lla ly slam wuxuu yidhi iscaw socda sacyi sameeya fa in allaha kataba calaykum sacya alla sacyigiiba idinku farad yeelay kabacdi marka marwo ayuu korayaa buurta marwo ayuu usii socdaa markaas marwo markau tago waa korayaa fayrtaqi calayha wixii uu ku sameeyey safo ayuu ku sameynayaa adkaartii hadda aan soo sheegnay ayuu akrinayaa iyo qaabkaan u akrinay waxay uga duwan tahay laakiinse dhismaa ka xiga hadda kacbada ma u jeedi kartid markiiba nacam saa darteed marka adiga ina qiblo ahaan baad ugu jeesanaysaa laakiin ma arki kartid ducooyinkii baad marka akrinaysaa waa kasoo gadoomay marka marwo dhanka iyo safaad haddana usoo soconaysaa meeshii haddaad soo gaartid khadkii cagaarna haddana oradkii baad bilaabaysaa ilaa khadka kale markaad soo gaartid khadka kale waa joojinaysaa waa socod baa safo kusoo gaaraysaa safo markaad ka tagtay oo aada marwo aaday hal showd waay marwo markaa kasoo noqotay oo aada safo timid laba waay nacam maaha in la tirinayo macnaa go-ambaaga hal in laga tirinayo ma aha nacam googana waa hal soo noqodka dambana waa hal waay laba waa nacam marka dadka qaara marka waxay samey afar toban iyo afar dawaaf bay sameynayaan nacam waxay u malaynayaan sacyigan sii socod iyo soo socodba in hal laga xisaabo afar iyo toban buu sameynaya marka meeshu ku daalayaa marka khusuusan weliba waqtiga yowmulxaji alakbar oo zaxmaduna badan tahay qofkan uu soo daalay waa dhib badan tahay nacam marka tobanka toddobadan keliya waa nacam markaad tagto kow markaad soo laabata labo waa kada nacam nacam taa marka markuu soo sameeyo waxaa kaloo marka u fiican adkaar marka uu leeyahay ayaa jirta oo ibnu mascuud iyo ibnu cumar iyo ka sugnaatay sacyiga intaa ku jirtid rabbi kfir warxam inaka anta alacazu lakram rabbi kfir warxam inaka anta alacazu lakram inaad tirahdid baa fiican nacam intaa meesha aad ku jirtid sacyiga isagaa nacam salaad male sacyiga marka marka sacyiga dhamaysid salaad la dukadaa male hay culammada waa bidcay yihaahdeen ibnu salaax iyo nacam hadduu dhammeeyo marka haddii uu marka kan ugu dambeeya marwa ku dhammaanayaa ma ogtahay markaad dhammayso sacyiga aada iska dhammayso tintii baad iska gaagaabinaysaa haddii xajku uu soo dhow yahay dhowr maalmoodba ay kaa xigto tinta inaa gaagaabisaa fiican bukhaariga sida ku sugan saxaabadu way gaagaabiyeen tintooda si hadhow marka yowmulxaji alakbar tin aada u xiirato ay kugu taallo nacam haddaad ibir ka dhigto xiirto hadhow maxaad xiiraysaa haddana nacam male mogta marka waxaa fiican inaad tinta gaagaabiso haddii xajku muddo ay ka dhiman tahay tintu ay xoogaa kusoo bixi kartana adiga taqriiban dad baa hore usii tago bil ka hor camal markaas tinta inaad xiirtaa fiican oo afdal ah hadhowna tintaada marka dambena waad xiiri karaysaa mugta int markaas kabacdi qofka xalaal waa xalaaloobay khalaas nacam oo xalaalnimo ayuu ku baaqi noqonayaa ilaa yowmu tarwi maalinta sideedaad la gaaro haweenkiisa u tegi karaa waxaa u banaan wax kastoo xaaraamka ahaa xalaal bay u noqdeen qofka isaga nacam khulaasada marka waxay tahay sacyigu waxaa waajib ah kow in la gooyo masaafadii loogu talagalay safa iyo marwa inaad socotid haddaad dhexda ka bilowdo sacyi ma samaynin labo atartiib say isugu xigaan safa inaad ka bilowdid marwo ageysid haddaad marwo kasoo bilowdo safa aad timeed laguma tirinayo taas safa un midda laga bilaabo unbaa la tiriyaa midda saddexaad waxay tahay ikmaalu cadadi sabci maraad toddobada jeer tiradooda in la dhammaystiro nacam haddaad ku shakisay yaqiinta ayaad qabsanaysaa afar sacyigu inuu dawaaf ka dambeeyaa la rabaa yacni sacyigaaga inuu dawaaf ka horreeyey ayaa qasaba sacyi layska sameynayo bilaa dawaaf ma jiro nacam marka qofka uu xalaaloobana waxaa u fiican fursadda inuu ka faa'iideysto meeshaan marka ummadda waa ku kala gedisan yihiin dadka waxaa u fiican inuu maka baaqi isaga ahaado xaajo un markau leeyahay inuu meelahaas aado jiddo iyo kasoo danaysto maka uu kusoo laabto inuu ku dadaalo maaha inuu intuu iska baxo jiddo iska fariisto maxaa yeeley meeshaas marka waa meel iska adduunyo dadkii soomaalidu iska dhexgelaya ama dadkii kale u dhexgelaya ganacsi adduunyo taabuu kala rogrogayaa waxaa laga yaabaa inuusan xaramkii uu u yimidba meesha uunan ka faa'iideysaninba nacam ee ayaam qaliila jiddanba inuu joogo iyadoo awalba ay yareed ayaamaha maalmaha aada joogeysa meeshaas haddana maaha inaa waqtigaaga ku dhumisid jiddo a ku dhumisid maaha nacam marka dadkeena weliba waa ku dhiban yihiin meeshaan iyadaa nacam xaggaasay iska degaan iska seexdaan marka marka la gaaro maalinta sideedaad habeenkii ay sidee maalinta sideedaad soo gelayso ayuu ordaya marka oo soo baxayaa maxaa la sameynaya marka mararka qaar arrin aada u dhib badan baa dhacdo waxaa la dhigtaa mararka qaar control dhowna maka wajudda nacam qof dadka qaarkood marka waa la celiyaa nacam socdaa laleeyahay haddaad xujaayid tihiin maxaa jidda idin geeyay intaano saas intaanoo maalmood nacam xaajigu makay madiina lagu yaqaanaay nacam adi markaa dhow tuugtan inaad gasho ama laguu diidaaba laga yaabaa soco bax haddii laguu diida maxaad faa-iida marka nacam waa arkay dad xaj soo aaday loo diiday xajkii dhan uu ka dhumay marka nacam marka ummadda waxaa u fiican ayaga inay dantooda gartaana u roomba ee dan ka soo qabso soo laaba maka kusoo heyo nacam xaramkaagaas ka faa-iideyso qur-aan ku akriso salaado badan ku duko dawaafkana inuu badsadaa sunno ah maxaa yeele cibaadadan adiga meel kale maka helaysi nacam saa darteed dawaafkaaga inuu ka bato cibaadaadka kale fiican xataa oo dawaafka badisid waxyar baad joogeysaa meesha nacam oo markaad mid dhammaysaba salaadiisa dukatid mid kale ku dirtid dhammeey mid kale ku dar waa fiican tahay yowm waaxid mi-ad dawaaf sameeya daarabta dad awood u leedaha nacam way fiican tahay salafku waa samey jireen aaday ugu dadaali jireen weliba nacam dawaafkaas marka wax sacyiya ma laha dawaafka sunnada ah sacyi male asaga dawaaf bis un keliya weeyaan nacam marka inuu qofkii ku dadaalo ka faa-iideysto salaada lagu dukado masjidulxaraamkana waxay u dhigantaa yani boqol kun oo salaadood marka inaad iska dayacda ma aha meelahaas jiddo iyo inaad wareegto wax dana kuguma jiraan nacam marka in la yaraysto ayaa dadka u fiican nacam yowmu tarwiya marka maalinta lasoo gaaro xajkii baa bilaabanaya waa maalinta sideedaad waa maalinta sideedaad dulxija bisha dulxija sideedeeda meel alle meesha uu jooga ayuu qofka xaj kasoo xarmanaya marka haddaad maka joogtay waxbaxaysaa labeyk allaahuma bixajatin ayaa leedahay intaa intaad dharkaagii gashatid sidii aad markii hore usoo xarmatay ayaad u xarmanaysaa labeyk allaahuma bixajatin baa leedahay markaan meeshaad deganayd baadna ka xarmanaysaa mino ayaad u qasdaysaa marka xaggaas iyo mino ayaad aadaysaa waxaa sunno ah marka qofka inuu mino duhurka ku dukado salaada duhurba inuu mino ku dukado meesha duhurkii casirkii maqribkii ceshihii uu ku dukado jamcan ee qasran laa jamcan salaadda waa la qasrinaya lakama la jamcinaayo duhur labo casri wakhtigiisa labo maqribka waa iska saddexdiisa cisho marka la gaarana labo yani mid walba wakhtigeeda dukana laakiin laba labo maalintaas qofkii wax garana waxaa fiican ummadda in aada loo baro axkaamta xajka nacam maxaa yeele waa maalinta uu xaajka rasmi ahaanba u bilaabanayo nacam hay carafaa la aadaya maalinta ka dambayso acmaal kalaa sii dhacayso dadka in la sii wacyigeliyo ay fiican tahay maalinta iyadaa nacam hay marka wuxuu ku dukanayaa maka duhurkii casirkii maqribkii ceshihii iyo fajarka maalinta sagaalaad meesha uu baryaya habeenkaas mabiidku weliba waa aado lagama maarmaan u yahay waa daruuri qofka inuu meel kale u baryo ma fiicno oo inuu mino baryo maalinta habeenkaas isagaa marka subaxii markuu fajarka dukado waa marka carafaad iyo lasii aadayo nacam marka uu qofkii marka carafaad aadayo inuu talbiye iyo takbiir iyo u sameeyo allahu akbar allahu akbar iyo talbiye labeyka allahuma labeyka talbiyada hadda aan soo sheegayna inuu qofka ku dadaalo ayaa fiican nacam dadku marka waxay sameeyaan maalintaas aada inaan loogu kadsoomin ay tahayna waxyaaba aan loo dirin bay qabtaan talbiyadii loo dirina waa ka tegayaan maalinkaas dhan waxaad arkaysaa faatax unbaa la marayaa nacam khusuusan dadka soomaalida nacam faataxada noo mara saas saas in ilaahayna siiyo faataxada noo mara yani baabuurkaad raacdaba waxaa laga yaabaa nin unbaa dadka faataxada uga sheegaya nacam marka wuxuu ka tegey talbiyadii loo diray faataxadiibuu maanta dhan ku mashquulsan yahay ma aha in faataxada la nacayo ma aha nacam laakiin nebigaba waa garanaya faataxada maca daalika faataxadii ma uunan akrinin markaana wuxuu akriyay adkaar kale nacam marka dadkii baa looga dhuminayaa talbiyada nacam marka ilaa carafo laga taga faataxa ayaa la wadaa nacam mataa marka goormaa la talbiyeysanaya marka nacam goormaa takbiiraadka la sameynaya allahu akbar allahu akbar la oranaya nacam marka qofkii waxu sheegi karo inuu dadka un waxu sheego haddii meesha buuq uu ka dhacayna oo iska dhaafo asaga tiisa ka qabsado ee isaga uu talbiyadiisa ku dadaalo waa qofkii hadda meeshaas ka baxay ummadaha kale maba uma badna talbiyada unbay sii wadaan ummadaha kale da aragta nacam waxyaabaha xoogaa waxay ka mid tahay intaasna waxaa ugu badan wadanka ay ka imaanayaan dadkeennaba oo aan wacyi badan la siinin haddii dadka marka horeba wax lasii bari lahay waxaad moodaa intaan way ka roonaan lahayd qofkii marka taabuu sameynayaa waxa uu yeelayaa marka waxau imaanayaa marka namira meesha la yihaha qabla zawaal meeshaabuu degayaa namira waadiga carafaad buu carafaad kama tirsana ilaa kuwaas u dhow yahay ilaa qabla zawaal namira ayuu degayaa zawaalku markuu soo dhodhow yahay ayuu baxayaa wuxuu aadayaa waadi curana waa meel isku dhodhow waadi curana markuu tago marka meeshaas buu imaamka ka khudbeeyaa masjid baa ku yaal masjid ibraahim la yiraahdo imaamkaa ka khudbeeya meeshaas marka imaamku markuu ka khudbeeyo khudbaa lagu akhriyaa meesha duurkii casirkana waa lagu jamciyaa laba ragco iyo laba ragco hal aadaan iyo laba iqaamo haddaad awoodi kartid oo ku gaari kartid waa khudbadaas laakiinse dadku badanaa suuragal uma ah zaxmad darteed nacam marka horaaba macnaha basaskii waa zaxmad dadkii lugoynaya sidoo kale ayaa laga yaabaaba inay gaaraan meelahaas nacam marka adu haddii sida uun markaas haddaad heli kartidna samee haddii kalena waa kaas haddii marka basasku ay kuu gudbiyaan carafaad iyo xaggeedana salaadii duhur iyo casirka horta jamci duhur iyo casirkii meesha ku jamci jamcu taqdiim aadaan samey kaligaa haddaad tahay adaad jamaaca tihiinba duhurka dukada laba ragco haddana iqaama waxaad dukataan marka duhurkaa loo adimayaa waa la aqimayaa waa la tukanayaa laba ragco uma waa la aqimayaa casirkii waa la tukanayaa markaas casirkii wax salaadoo sunno a loo dhexaysiinaya male jamcu taqdiimkan ujeedada loo sameynayo waxaa u badan qofku inuu waqti u helo ducadii iyo adkaartii iyo maxaa yeele maalintaas yowmu carafa waa maalinta xajka oo dhanba uu yahay waay alxaju carafa nacam xaajaadkaagan ina markaas aada dhammaysatid nacam danahaaga inta aadan wuquufka bilaabin danahaaga adduunyo aada markaas adiga leedahay dabcan haddaad alaabtaada meel ku xirxiranaysid ama aad meel dhiganaysid ama aada macnaa inaad wax cunto rabtid maalan waxaaga marka hore soo dhammaysa si hadhow qalbigaaga uusan yacnii qalbigaaga faariqsi uu cibaadada ugu noqdo soo dhammayso markaas kabacdi marka wuquufkaagi bilaaw nacam qofku waxaa u fadli badan hadduu heli karo asfalu jabali raxma jabaluraxma hoostiisa inuu istaago nebiga meeshaasu istaaga sala allahu alay ali wasalam in dadka lagu dila ma aha laakiin dadku waa zaxme meeshaas waa isku dilaan weliba hadday saas tahay carafo un iska istaag adiga maxaayl nabiga sala allahu alay ali wasalam waxauu yidhi waqaftu haahunaa halkan baan istaagay wa carafatu kulluhaa mowqif carafa oo dhanna waa meel la istaago waay iskana ilaali inaad masaajidkii curana aada iska fadhisa adiga adoo hoos ka raadinayo iyo har adoo ka raadinaya sababtoo masjidkaasi qeybna carafuu ka yahay qeybna kama aha adigii ma taqaanid haddaad maalintaas meelaan carafo ahayn istaagtayna waa kuu dhammaatay xajkaaga waa dhammaaday nacam ama adiga jaahil ka ahaa ama ogow xajkaaga waa buraya nacam maxaa ujeeddada la rabo markaas in carafa aada taagan tahay waa nacam marka dadka in arrintan ay ka digtoonaadaan laftirkeeda laga maarmaan waxaa sunno ah inuunan soomin maalintaas ee uu yacni si uu ducada xoog iyo karti ugu yeesho nacam wa caleyhi waxaa kaloo fiican inuu qiblada qaabilo ou istaa maanta dhan inuu taagnaado shardi ma aha waa taagnaan karaa waa fariisan karaa mar waa istaagaya mar waa hadba macnaha adigu waa sidaas buu yeelayaa nacam gacantiisuu kor u qaadayaa marka wuu ducaysanaya asagoo qiblada u jeesanayo wayaquulu marka wuxuu nabiga sala allahu alayh ali wasalam ducadii ka soo aroortay buu badinayaa maalintaas waxa uu yidhi afdalu maa qultu ana waannabiyuuna cashiyata carafa waxa aan iraahdo waxaa ugu fadli badan aniga iyo ambiyadii iiga horreysay maalinta carafo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir dikrigaabuu aad u badinayaa maalintaas waana ducaysanayaa allah